ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullahi calaykum waraxmatuhi tacala wbarakaatuhu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qeybari ayaa dhegeysanaysaan saaxib ayaal dhegeystayaal taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay waa sagaal iyo labaatanka bisha toddobaad ee sanadda labada kun laba iyo labaatanka maalin jimca jimco wanaagsan dhammaantiin barnaamijka yuusuf bakad arrimaha xaaladda guud dhegeystayaal saaka waxyaala fara badan aan kaga hadli doono barnaamijka hadduu eebaha raalli ka jiro hadduu eebaha raalli ka dhaho intuu hawada ku jiro waxyaalo fara badan a maqli doontaan faahfaahino fara badan iyo weliba iminka waktiga kala guurka oo waxyaalo faratiris ah iminkan ay kasoo hartay dhegeyso waxyaalaha maxay yihiin faratiriska ah waa waktiga doorashada haddaba maxaa loo baahan yahay waxyaalo fara badan baa loo baahan yahay saakana deeradda waxaan ku saari doonaa martina sidoo kale inoo joogtaa inoo qaada dhigita inoo qaada dhigi doontaa inoo faahfaahin doontaa inoo maanan doontaa bal waxaan saaka diiradda saari doona dhegeystayaal inkastoo ay noqon doonto mid markaasi muhiim u ah waa nin shaksi markaasi barnaamijka aad ooga barateen sidoo kalena waxaa fili doonaa in qeybaha dambe uu markaasi ka jaahil bixin doono hadal hadda ka hore halkan ka baxay dabcan isbuucan gudihiisa ayuu ahaa dhegeystayaal oo mid ka mid ah dhegeystayaasha laga yaabaa inuu si u fahmay laakiin isaga inoo joogaa dhegeystayaal yuusuf bakada barnaamijka daadiinaha dhegeysta bal intaan arrimahaasi aan sii gudagelin saaxib ayaal dhegeystayaal barnaamijka bal haddaba aan soo qabta mid kamid adeega qeybta waa qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waa barnaamijyada exelerate wuxuu markaasi doonayaa in markaasu ku dhisto guulihii markaasi kenya ka gaadhay dhinacyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo weliba xuquuqda kahordegitaanka xilitaanka dhafta ee caalamiga ee adeegyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka tayo leh iyo maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v dhegeystayaal waa iyadoo hoos loo dhigi doona dhaqamada markaasi waxyeelada leh exelerate waxay markaasi diiradda saari doontaa saddex iyo toban ismaamul oo aan markaasi ee adag tahay in la gaaro sida rex bocot elgeyo marakwet homabay kajiado kuale nairobi sambur gaarisa mandera marsabit baringo clifi narok kuwaasi oo wadaaga caqabadaha guud ee kor aan kusoo sheegnay dhegeystayaal haddaba habeenka waa muhiim laleeyahay dabcan waa xubin markaasi muhiim u ah sida bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo waa habaryar waa dabcan waxaa laga doonaya qof waliba in uu markaasi uu markaasi maqaamkeeda uu qof walba uu ku taageero kuna tixgeliyo dhammaan bulshada dabcan qeybaheeda kala duwan waxaa markaasi ka saaran mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xaquuqaa dumarkii weliba tacdiyada noocyadeeda kala duwan ee geysta bulshada waa in markaasi ay ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaasi nugul ee bulshada waxaa muhiim ah dhegeystayaal inaad markaasi taageertaan haweenka loo geysta tacdiyada jinsiyadeed oo aadan markaasi faquuqin ama takoorin gaar ahaana kuwa markaasi ka badbaaday sida kufti iyo weliba noocyada kala duwan haddii ay takooraan hablaheena ama aad takoortaan hablaheena halkee markaasi ku dabcan ay ku dambeynayaan xaggee rabaan inay markaasi ay aadaan waalidiinta weliba dadka mas-uulka ah ee gabdhaha waxaa markaasi laga doonaya inay tacdiyada gudbiyaan ama u gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xil saaran inay arrimahan la tacaalaan si tillaabo sharciga ah loogu qaado kuwa dhibaatada geyste ragga iyo weliba dumarka da-da yar waxaa laga doonayaa in ay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamo xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa laga maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqada laga tuuro sida gudniinka fircooniga waxaa la midka odoor dhaqameedka bulshada ayaa laga doonayaa in ay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m-ka iyo weliba waxyaabaha kale ee la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo xuquuqda tani waxay markaasi ka qabanaysaa kahortegida cudurrada laga kala qaado galmada oo ay ku jiraan cudurka dilaaga h i v aids xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhibcan dhimashada hooyada iyo dhallaanka bixitaanka adeegyada caafimaadka as-aasiga kuwaasoo dhammaan muhiim u ah haddee markaasi dhibaatadan timaado waxaa laga maarmaan ahay inay aadaan xarumaha caafimaadka iyo weliba qabiir caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaadka ay u baahan yihiin dhegeystayaal haddaba fariintan waxaa markaasi kusoo diraysa barnaamijka waa dabcan exelerate si markaasi loo ilaaliyo xadgudubyada dhibaatada lagula kacayo habeenka dumarka dhegeystayaal maantaba ka taxadar oo garab maanta si dumarka ama hablaheena si dhibaato markaasi aysan ufgaarin waata weli idaacadda star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin suwax wanaagsan aynu leenahay intaanan qodobada kale barnaamijka aanu sii gudagelin dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid a adeegyada qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay markaasi macaamiisha u haysaa adeegyada wanaag dabcan wanaagsan oo ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada ay fojiyo casri ah ay ku iibsan karaan labaatan shii maalin weliba safaricom waxay iminkan doonayaan in macaamiishada ka faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxaa la midka waxaa hadda dhegeysta ad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new new ray waxaa markaasi ka iibsan kartaa labaatan shii maalin weliba fursadan waxaa markaasi keliya kaga faa'iidaysan karaan dabcan kaga faa'iidaysan karaan waa dabcan waxaan kuleenaha fursaddan keli waxaa kaga faa'idaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulikamuzi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambet oo shiraha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka two g three g adeegan waxaa markaasi la dhaha dhibka mudhoogo mudhoogo micnaheeda tahay tartiib tartiib iskaga bixi adeegan dhegeyste tusaale dhegeysta markaad haysata telefoonka casriga ah oo internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka- kaga faa'idaysan kartaa waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub gogolaha sidoo kale wax kaga bari kartaa waxaana sidoo kale kaga shaqaysan karaysaa intaad gurigaada joogto weliba shaqooyinka xitaa waad kaga apply garaysan karaysaa dhegeystay ama shaqooyinku xitaa codsi waad kaga dirsan kartaa laga yaabaa in markaas ciriir ay ku tahay in computer aasan haysan laakiin telefoonka mid markaas wax badan kaga fa- aad kaga faaidi doonto dhegeyste caruurta caruurta jaamacadaha kuwa markaas kolejyada ku jira sidoo kale waa mu- u muhiim dhegeyste haddaba dad fara badan oo waxaa aragnay markaasi kaga faa'idaystay adigana maxaa sugaysa iminkan tilaabso dhaqaaq oo soo qabso telefoonkaasi new neo raybro waxaa ka mid ah sida gabdhaha markaas inay ka baran karaan qeybyada kala duwan ee cunnada ilan xaajigaada marar qaar wuu kaaga baahan yahay ina markaasi gacantaada aad kugu qus ama aad ma- cunto macaan aad ku siiso haddaad aqoonin waad kaga baran kartaa qaybta youtube-ka dhegeystayaal sidoo kale cilaanka isqurxinta waxaasoo dhan telefoonka waad kaga maanta uu ka- uu kaa shaafin karaa macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo waxay micnaheedu tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonkan casri kama faa'iidaysan doonto wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si maanta aad u- si maanta u garaaj aad dabcan aad u heshid telefoonkaasi waxaan ku leenahay qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad oqolanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waa in sida ugu dhaqsiyaha badan aad halkaasi ku aadaa haddaba waxaa keliya laga rabo waa waxaa weeyaan dhegeystayaal inaad bixiso lacag shan boqol oo horumaraysa halka baadka aad ku bixin karto muddo sagaal bilood gudahooda taasi aad fursad kuu siinaysa inaad si tartiib tartiiba iskaga bixiso maanta biciil ha ku daayo waxaan ku leenahay labaatan shilin telefoon casri ah ugu dambeeya ku qaado saaxiibayaal yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadinaya arrimaha hogaanka saaxiibayaal barnaamijka waxaa maanta hel igula ah een Ca- maxamed caamir oo dhegeysta oga barateen in badan barnaamijyada markaas inuu ilala falanqeeyo kuwa guud ee wadanka iyo sidoo kale kuwa gobolka waqooybari saakan waxaa markaasi diiradda ku saari doonaa hogaamiye muxuu yahay hogaamiye maxaana lagu baran karaa maxaana dadku ku ogaan karaan qaabkee laga rabaa inuu markaas dadka la dhaqmo waxaasoo dhan ayaa markaasi ku ogaan karnaa saaka ama ku ogaan doonaa iyadoo waxyaalo fara badan buugag fara badan dad fara badan ay aad uga faalloodeen kaga hadleen waxay tahay hogaamiye hogaamiye dabc qof walba wuxuu iska maqlaa hogaamiye laakiin muxuu s- ku salballaarsanaya hogaamiyaha halkuuna ka soo gelayaa horta ma genericoola mise dabcan wax markaasi dhaxal ah qofka hogaamiyaha mise bulsho ama dad ay iska soo saareen hogaamiye bal arrimahaasi waxaa noo qaadaa dhigayaa maxamed caamir oo markaas stuudiyaha nala jooga dhegeystayaal oo arrintan lala falanqinaya maxamed waan ku salaamayaa mar kale soo dhowow subax wanaagsan السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
cafan dhegeystayaal een, caamir soo dhowow saaxib mar kale subax wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وياهي وأنا كما هدنتي Een, bal caamirow hogaamiye muxuu yahay bulshadana muxuu u aqoon karaa bal warka marta hore marka hore noo macnee bal hogaamiye آه، وما هدنتا يوسف Mhm, آه، هوجامية آه، أفكا قلاد وحلو قدها الليدا mhm, وحا الليدا شب لدها مالا mhm, مركا داد بدن يا تفسيري mhm, مركا انت سوشيال كونتراكت انت لوه الشي maamulka beri aadanka ayaa timaaday waxaan hogaamiyaha la dhahaa mhm, in beri aadanka marka sifo badana lagu maamuraa mhm, maamulka marka waxaa jira maamul siyaasadeed maamul ganacsi maamul bulsho waxaa jira maamul ganacsi waxaan kulli waxay hoosgali madaxtinimadaas one two three marka dad badan ayaa ka hadlay oo tafsiir badan ka bixi waktigii hore wax la dhahaa classical iyo contemporary definition of leadership ayaa jira marka adi isku soo celceli waxaa lagu tafaasiiri nin hogaamiye ah ama madax ah oo dadka hormoodu ah saameyna ku leh kartina leh talana leh intaasaa lagu waa leadership influence decision iyo courage nin dad intaas ku hogaamin kara oo caadil leh intaan ayaa lagu tafsiray marka waxaa leedahay decision dabcan waxaa ula jeedaa go-aan go-aan marka maxay tahay go-aanka yacni qof go-aanka gaari kara talada soo food saarta xitaa oo- oo go-aan leh xitaa qof walba haddii la- dabcan uu kala tashado go-aankiisa talaas aruurina horta Hadi.
waxa decisionka la dhahaa waa Aha.
boardroom meeting ama la dhahaa gate hostage waa la fadhiisana Sax.
waa la falanqayna Mhm.
laakiin nin haye raac noqoni maaha Mhm.
waa nin yacni warka markaas aruuriya talada markaas aruuriya Mhm.
dadka markaas dhegeysta Mhm.
go-aan adag gaari kara Ah, waa nin go-aanka aska go-a Mhm.
Ah.
marka go-aankaasi uu qofka gaarayo een, hogaamiyaha ah mid asaga yacni dana uu mararka qaar yaa geli karta asa uu ka leeyahay madaxtinimada marka la yacni la tafaasiirayo tafaasiirta laga bixinay sidaan annaga hadda u qaadanna iyo sidaas qofka yahay laguma masalin waxaa lagu masali macno guud Mhm.
macnaha guudaa waxay tahay marka ninkan madaxda waa nin meel xil loo dhiibay oo influence ku leh saameyn ku leh ee talahana ka gaari kara dadkana geesi ku ah Mhm.
taladiisana geesi ku ah oo yacni nin geesi oo gadaal usoo noqonin oo labaclabac waxa la dhahaa ahayn marka tafaasiirtaas guud ayaa laga bixi Mm.
leadership wax la dhaha aadiya ah marka eh, indaan maanta ku fiirina marka kanan annaga soo dooranay iyo midka siyaasada iyo waxaan waa nooc kale Mm.
laakiin leadership sharciga kenyana chapter six Mhm.
ayaa ku tafaasiiray arrintaas Mm.
wixii laga shaba chaptergana waxaa la dhaha leadership and integrity qofkan maxaa laga rabaa waa israacsan yihiin marka madaxda maxaa laga rabaa saan u sheegnay intaan kulli markaas gaari talada markaas gaari waa inaad tala cadaalad gaartid geesinimadaada waa geesinimo cadaalad waa inay ahaataa ee, saameyntaada saameyn oo cadaalad waa inay ahaataa and then equity inaad nin xaqsooraad noqotid Mhm.
intaan ayaa sharciga kaa rabaa marka sharciga kenyana ma kala reebin leadership and integrity aad dahay madaxtinimo iyo integrity Mhm.
yacni daacad ahaan Mhm.
qof oo daacad eh aadiya intaana laysku daray marka qofkan maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waa inaad horta cadaaladahada justice leadership hadda diinta islaamka waad aragtay nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam iyo ambiyaasha ka horreysay ayaa looga daydaa madaxtinimada marka madaxtinimadaas maxay ku dhisan tahay Mhm.
waad qur-aanka ka sheekeeyaa caadilnimo icdilu huwa aqrabu litaqwa ah caadilnimo a u dhow yacni ilaahay caabudkaba ilaahayna saasaas qur-aanka kuleeyahay marka waxa waa caad adiga madaxtinimadan kow madaxtinimada waa lagu geyn karaa sifo walbaas ku imaadi kartaa militaryas ku imaadi kartaa waayo ho dadkii oo contemporary scholarskan hadda kaala hadlay Mhm.
way kala babixiyeen Aad iyo waxaa loo kala bixi waxaas leeyahay waxa la dhahaa types iyo style sida lagu maarayn lahay madaxtinimadan iyo intay u kala baxda meeqay u kala baxdaa kow nin dimuqraadiyad eh oo dadka la tashta tala aruuriya talada dadkiisa ku gaara baarlamaanka because marka lagu dhaha democratic leadership baarlamaankan kenya maanta waa democratic parliament maxaas keenay waxaas keenay laba laba boqol iyo sagaashan xibnood oo baarlamaan Mhm.
oo la dhahaa members of parliament senadaas keenay marka oo 47 marka lagu daro marka affirmative action 67 ay gaari marka intaan een, meeshaan waxaa lagu daraa women rep baarlamaanka iyo laba iyo toban nominated marka intaan marka laisu keenay waxay gaarayeen democratic principles of leadership waxa la dhahaa ah sharcigaan qabaa marka leadership integrity waxaa ka mid ah in lagu dhaariyo horta madaxtinimada lagu soo doortay oath waxa la dhahaa jira oo schedule 3 oo the constitution aad ka hadlaa marka waa in xilmintan lagu soo doortay lagu dhaariyo maanta waxaa jirta waxa la dhahaa judicial leadership maanta maxkamadaha waxay leeyihiin hogaamiyaal baarlamaanka speakeraas leeyahay adiga m bga lagu soo doortay hogaamiyaas tahay aye dadka loo dhiibay maanta askarta hogaamiye hogaamiyaal waa marka waa kala baxda waa military leadership social economic political leadership intaana loo kala saaray habkay ku maarayn karaan waa hab sharciyeysan nooc qaarkood waa monarchy system hadda sacuud carabiya waxa ka jira camal waa monarchy leadership waa waxaan laga dabahadlaynin shuuradeeda ay tahay shuuro go-on shuuro dadka loo furaheen kenya laakiin laba boqol iyo sagaashan qof ayaa la dhahay dadkaas matashiin codka dadka in ku jiro dadka codkiisa iyo dhibkiisaad ka hadlaysiin marka waa system oo pattern leh daaro pattern oo waxaa lala hadlaa shicibku waxay la hadlayeen mbiga dhibkiisa ay u sheeganayeen waxay la hadlayaan asiguna arrinta loo sheegto waxaad keenaa baarlamaanka baarlamaanka arrinteedeed looga hadlaa labada boqol iyo sagaashan m b iyo kuwa nominatedka iyo forty seven women rabkaan intaana isla dhegaysanay arrintan waa la gabaldhigaa waa laga hadlaa murana ka dhaca marka waa democratic leadership aa la dhahaa waxaa jira wax la dhahaa autocratic ninka keligiis marka wax maamulo oo dictatoga baarlamaankana rabistam ka dhigi oo xoog ku hasta wax walba xoog ku hasta talada asagoo ay ka go'do waana soo marnay hadda moy mudegel dhahay daniel trotijar moy waxaa lagu safaynay nin la dhaha autocratic leadership madaxtinimadiisa maxay ahayd mar electionka wax laga sheegay election caadilnimo ma lagu dooranay yacni wax badana soo maray waddanka inta la qaadanin sharcigan cusuban oo yaa hataa dhexgeli leadership and integrity jabtaa ka dhigay tii hore sharciga kenya intaad fiirisid waxaa la dhahaa waxaad ku imaadaa waxa la dhahaa three tier hierarchy constitutionka ayaa weyn baarlamaanka sharcigaa soo saara ayaa ku xiga waxa kale waxaa la dhahaa subsidiary waa sharciyaashan iska hooseeya marka awal waxay u jirtay sharci baarlamaan ahaan ayay u jirtay leadership laakiin hadda waxay u jirtaa constitutional close sharciga kenya ayay ku jirtaa oo chapter dhammaalaa la siiye kow laba siddeed iyo tobanka xibnood oo sharciga ka sheekaynaa kow laba marka la dhahaa midda lixaad ayaa la soo geliyay waxa la dhahaa leadership and integrity intay iyada ku habboon tahay waxay ku habboon tahay leadershipka meeshaas badi looga hadlo waa state officers iyo public officers waxaa lahaa nin allahi ninka ximin weyn haysta waxaad xasuusataa naagti ku xigti ninka la dhihi jiray willi mutunga oo jaajki kenya ugu koobaad sharciga cusuban lagu qaatay naagta ku xigtay oo u ahayd deputy chief justice nancy baraza la dhahay gabar yaroo isanka ka qanjaruufatay ay shaqada ugu tagtay waxaa lala beegsaday marka sharcigaas sharcigaa marka yaas ilaaliyaa madaxweynaha ka bilow state officers qof walba oo kenya ka shaqay oo xafiis u dhaartay ayaad ilaalintribunala laga qaadaa sharcigaa saas qaba because security of ten ay leedahay xafiisaha kenya sharciga waa kala qaaday xafiis lagaa irin karo oo appointmentaas madaxweynaha iska bixinaya waxaa jira constitutional yacni deliverance oo sharcigaas ku dhiiba adiga maanta ma iska bixin karta chief justice ama judge iska ma bixin karta conflictigaana waa la kala ilaali maanta baarlamaanka iyo executives oo madaxtinimada iyo judiciaryga waa la kala ilaali mafahmi waa la kala ilaali county government iyo national government governaga shaqadiisii waa la kala ilaali m b ga meesha kula jiro county government governaga shaqadiisii waxaa la kala ilaali m c a ga nin walba shaqaas sharcigan u dhiibay qofkii ku tagrifale marka shaqada loo dhiibay oo xafiiskan ku tagrifala sharciga in lagu qaado sharcigaa qaba marka waxaan waxaa saameynaa state officers iyo public officers waxaa la dhahaa si gudubna waxaa uga hadashay chapter seven xibintaas toddobaad oo sharciga kenya oo la dhaha leadership and integrity integritygana maanta waxa lagu ilaaliyo waa annagana muslin ahaan aniga intaan akrinay yacni abubakar radiallahu canhu waa khaliifka koowaad ahay markaad nabiga dhintay sala allahu alayhi wasalam waxaa lagu dhahay oo la dhaari oo i dhammaatay shuurada iyo programkii warkiis bixi waxay ahayd indaan toosan yahay ha liigu garab gala indaan qaldan yahana ha liiga toosiya tii maanta ma taallaa qof ma la toosin karaa qofka markaad u dhibtid instrument of power awood markaad gacantiisa gelisid maanta sees yahay madaxweyneha hadda kahor waxaa dahay ninka ragga ninka madaxda waxaa lagu fiiriyaa awoodda loo dhiibay iyo yacni meeshaas ka istaagan yahay maanta waxa waa gabanayaashii dhulka ka jira iyo madaxtin iyo m b ga waxay iska noqdeen ilaahi yar diinta islaamka dadka ma ugu turaan oo madaxtinimada ilaahayaa sharciga ku hogaami ma raacsan yihiin islaamnimo ma tahay iyo waxaan waa another controversy fiq iyo arrin kale waa in embiirnimo laisku soo doorto waxaan waa shuruuc kale waa laakiin saay hadda u jirta iyo nidaamka ay hadda tahay dadka ma ugu dhowrsadaan ilaahay ma ugu dhowrsadaan nidaamka kenya ma ugu dhowrsadaan waayo dadka muslimiinta markay yihiin kutubka qur-aanka ugu horeeya wax walba marka kutubka qur-aanka ilaahayna kolley cadaaladda meel dheer iska istaagay maamulkana meel dheer iska istaagay ammaanada leadership nafteeda waa ammaano ilahay qur-aanka waxaa isku cadday maanta ammaanada inaad cerka iyo dhulka ay diideen bowraha diideen oo bilow aadan oo jahuula aad qaatay marka adiga ammaano bilow aadan ammaanadana waxaa la dhahay intay boqoraasha ay buugta qoraysay iyo bilow aadanka isu imaaday inta wax la adiga la analyse garay waxaa la ogaaday ammaanada ugu weyn inay tahay ammaanada yacni madaxtinimada wax ka weyn ma laha marka wax badan ay burburin kartaa Marka se- ummadda maal se ay aniga markaa burburin u qaadana kartaa marka.
ha maanta maanta maxaa ka jira soomaaliya ah ammaanada madaxtinimada oo cadaaladnimo dadna ay u tafsiirteen si kale dad kalena ay si kale u tafsiirteen ayaa maanta wadan burburi soddon sano diintiisa iyo dadkiisa kulli dhib ku noqotay maanta ah soddon iyo dhodho sanaad wadan dhammaa la burbursan yahay marka waxaa waaye waxaan inay cadaaladnimad ku dhisnaata diinta ay ku dhisnaata kolley dad muslimiin aan ahan annakana meeshaas ilaahay ka maqan yahay shaydaan ayaa fadhiya in la ogaado waa marka madaxtinimadan tala asgaari tala adiga yacni oo tilted decision oo dhinac u jejeeda in la gaaro maaha ammaanadana marka waxaan dadku waan yani ku baraarujinaa midda ugu adag waa ammaanadaas bilow aadanka loo qaaday oo gobolka laga qaaday Mm.
oo ilaahayna aad berri kaala xisaabtama sharciga kenyana kolley maanta lacagaa lagu joogaa wax badan oo qaladaad waa jiraan laakiin qofka waxaad ba noqday awoodda maxay noqotay ninka lacag agradisement waxaa lahaa jirta ingiriiska agradisement qofkii markaas meesha galaba lacagaas hela lacag intaas hela waa bes awoodda dhammaa aad baa lagacantiisa umahadsantahay maxamed camir Een, hogaamiyaha imisa meeq- meeqaa ruuxa lagu tilmaami karaa ama haddii la dhaho dabcan tilmaamo fara badan bay soo gelayaan oo sewa yacni yani dabcan ula jeedaa qofka hogaamiyaha ah ama cid walba hogaamiyaha noqon kartaa wallahi horta waxaan trait of leadership waxa lahaa jira Mhm.
qof walba ma noqon kara qaarkood waa impon wax inherent lahaa jira qofka waa ku dhashaa madaxtinimaas ku dhashaa isagoo yaraa laga garanaya Mhm.
ha inaas madaxtinimo raba ha qaar waxaa lagu soo xushaa cadaaladnimadooda maybe ma qabaan yacni awooddaas madaxtinimada traitkaas ma qabaan laakiin waxaa loo arkaa qof oo daacadde oo cadaalad iska eh waa lagu siiyaa qaar waa qa- dad kakan qaar waa dad oo aftahan eh, oo aftahan oo dadka afka kasoo duwi kara qaar waxaa jira yacni waxaan hadda kuu sheegay adiga waa marka la sifeey types oo loo kala bixi waxay leedahay wax la dhahaa democracy leadership waxay leedahay wax autocratic leadership wax la dhahaa nin max weber la dhahaa askaa laa jirta wax la dhahaa bureaucratic leadership waxaa jirta wax la dhahaa laissez faire delegative yacni nin oo qaybina yacni oo dhaha bal aniga keliya xarinta igu koobnaanin shaqadaana lii dhibi yes laakiin waxaan appoint garaynaa yuusuf waxaan appoint garaynaa caamir saan ha lagu kala wada baasha Ah, taladaan ku batanna oo marka yacni ximi yacni meel walba oo jira hadda countiyaasha sub county waxa la dhaha jira waxaa jira waxa la dhaha ward ninkan influencekiisa meel walba ayaa laga dareemhayaa marka saan iyadoo eh ayay waxay leedahay yaa kasoo bixi kara marka yaa kasoo bixi kara marka waxay keentay waxa la dhahaa trade trade of leadership Mm.
ha trade of leadership marka maxaan ka hadalnay kow waa wixin hadda ka hadlayni qofka waa inaas waa u dhashay waa qof t- geesinimo leh waa qof decision leh waa qof yacni dadka ah la nool yahay bulshada saameyn ku leh hadda dad dhalinyaro waxaa jirta ummadda ay ku dhex noolaayeen ummaddii ayaa fahantay ummaddii ay u ordayeen m c a laleeyahay istaag ku kale waxaa laleeyahay nin adi embinimo bal mid aftahannimaa isku qaadana mid waxaa isku qaadanaya yacni geesinimo mid waxaa isku qaadanaya experience warneo dadkii dhaamaaba ma laha aniga intaanan ka soo shaqay leadership siyaasi weliga liima dhiibin laakiin managerial hadda dowladda kood markaad fiirso waxaan lahaa managerial leadership ama judicial leadership hadda marka lagaa dhigaa waxaa la fiirinaa sharciga waxaa deji criteria criteriaga waxaa ka mid eh waa inaas kaso waa inaad intaanoo sano jaaj ahaatid shan iyo toban sano waa inaad practice garaysid loo waa inaad saan ahaatid waa inaan weligaa lagugu sheegin xumaan waa inaad buugaadaas clean yahay waa inaad clear conduct leedahay sharcigaan ay leedahay madaxweynaha waaba kuu sheegay qofka madaxweynaha laga raba jabta dhammaalaha ka hadli executive la dhaha maxaa laga rabaa qofkan saana laga rabaa middaa marka waa mid gooni laakiin middan embinimada oo hadda l- oo governor iyo waxaan qof hadda marka loo dhigi raba k r a bos looga dhigi raba ama booliista loo weynaysiin raba shaqadiisii maamulkiisii darajo ahaan meeshaas ku gaari waxaan ayaa laga fiiriyaa laakiin middaa mbiga dadaan experience lahayn marmar experienceka oo public service experience adoo leh oo yaa- dabcan maxaa ula jeeda experience oo qofka yani in uu takhasus uu sii lahaado taqasuska marka qof xildhibaanka hadduu asagoo yani tusaale maanta jaamacad ka soo baxay Een, waxaana hogaamiyahana waa wax kasta haddaad sheegayso qof quralajaal laga yaaba inuu yahay Een, marka takhasuska looga sii baahaya maxay tahay waxaa suurtagal maanta Mhm.
inaas cunug qof ka soo baxay jaamacadda Aha.
loo dhiiba imbinimo ama kaansalanimo Mhm.
loo dhiibin ximan kale oo judiciaryga ama executiveka yani xeelka soo hayeen soo qabteen xililkaas yacni waxaa loo dhigay criteria Sa- marka maanta lagu leeyahay jaajaa lagaa dhigaa Mhm.
jaamacadan ka soo baxee jaajaa noqonaa ma dhihi kartid Hay.
ha iska daa ximinta yacni eh, maxkamadaha u dambaysa oo hooseysa Mhm.
oo jaajka maanta mandera jooga oo ugu hooseeya hayrikaga systemkaas ma noqon kartid waayo criteria u yeela madaxweynaha iyo marka baarlamaanka siyaasaa iskaga dhisan tahay marka waa madaxtinimo siyaasa waxa laga ilaalina wax weyn laguma sheegin waa leadership integrity midda kale waa inaad qofka xoogo luuqada ku hadli karaa ingiriiska iyo sawaaxilka waa inaad qofka ku hadli karaa ma fahmi laakiin midaan kale hadda public service maanta intaa lagu dhahaa booliista qofka weyn militariga ninka u weyn yani prostatol headkan ma iska noqon kartid adoo jaamacad ka soo baxay because leadershipkaas prostatol leadershipkaas waxaa lagaa rabaa criteria sharciga waxaas keena criteria criteriagaas marka waa inaad buuxisid in lagu dooro nin ka hor laakiin mideenan hadda dhulka jirta waxay noqotay marka ee, maanta county commissionerga mandera jooga wajeer jooga gaarsa jooga county commissioner iskama noqon kartid waa Aye.
inaad silsiladaas experience soo martid oo public service commission lagu keeno oo, oo job group ranking waxa la dhahaa jira prestatoolaha waxay leeyihin waxa la dhaha HR public service and HR-kooda waa public service commission marka teacher service commission aa jira maanta inaad iska soo tegtid adoo ka soo baxay jaamacad ma lagaa dhigayo county director lagama dhigayo job group ay leedahay marka waxaa lagu leeyahay waa inaad job groupkan gaartid waa inaad meeshaan gaartid ayaa shaqadan ku qaban kartaa laakiin midaan baarlamaanka iyo m c a iyo governaga qofka intaad adiga eh, cimilada marka taaganay la shaqayne oo lacag yarna iska hasta cilmina aas u leeyahay weligiis baad shaqaynen waa la soo dooran karaa wax ka celinhaya ma laha oo dhahaya waa inaad keentid criteria ama experience intaanoo sana intaad noqonin ka horo m p ama governor marka midaas mid sharciyeysan maaha haddaba dhegeyste ma la socotaa in iminkan markaasi lagu sheegayo barnaamijka exelerate wuxuu markaasi doonayaa in iminkan ay ku dhisto gulihii eh, ama ay ka gaadho guulihii ay dabcan ay ka dhisto guulihii ay ka gaadhay dhinaca difaaca eh, caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo xuquuqda ka hortegidda helitaanka dhabta ee caalamiga ah adeegyada caafimaadka galmada iyo taranka iyo- oo taya leh iyo maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v eh, soo dhegistiisa dham- dhammaan waxyeelaha axeleret waxay markaas iminka diiradda saari doontaa saddex iyo toban ismaamul oo aan horay oo adag tahay in la gaaro sida west pokot elgeyo marakwet homa bay kajiado kuale nairobi samburu garissa mandera marsabit baringo kilifi iyo sidoo kale naro kuwaas oo markaas wadaaga caqabadaha guud ee kusoo markaasaan kur kusoo xusna mise ku sheegnay haweenka oo xubin markaas muhiim u ah ula- dhanka bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedu waa habaryar dhegeyste haddaba dhammaan bulshada qeybaheeda markaasi kala duwan waxaa markaasi ka saaray mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo weliba tacdiyada noocyada kala duwan ee lag- ee loo geysto bulshada waa inay ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaasi nugul bulshada waxaa muhiim ah in dhegeysta inaad markaasi taageertaan haweenka loo geysta tacdiyada jinsiyadeed oo aadan markaasi faquuqin ama takoorin gaar ahaana kuwa markaasi ka badbaaday sida kufsiga iyo weliba noocyada kale haddii aad markaasi takoortaan hablaheena intee markaasi lagu soo dhaweynaya oo ay aadayaan xaggeed rabtaan inay qabtaan war maantaba soo qabso oo laabta gasho oo ha fogeen oo ha faquuqin oo markaasi wixii tacdiye dhibaato markaasi geystay hilmaamsii oo walaal u noqo waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa laga doonayaa inay tacdiyada gud- gudbiyaan ama u gudbiyaan laamaha kala duwan oo u xilsaaran inay arrimahan la tacaalaan si tilaabo sharciga waafaqsan loogu qaado dadka dhibaatada geystay rag iyo dumarka da-da yar waxaa laga doonaya inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa markaasi laga maarmaan ah in daga- dabcan dhaqamadaasi daaqada laga turo sida gudniinta gudniinka fircooniga iyo wax lamidka oday dhaqameed bulshada ayaa markaasi laga doonaya in bulshada ka wacyigeliyaan arrimahaas f g m kii weliba waxyaabaha la halmaala dumarkii weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay gabdhaha caafimaadkooda galmada iyo taranka xuquuqda tani waxay markaasi ka qaaban ka qaadanaysaa ee ka hortegidda cudurrada lagu kala qaado galmada oo ay ku jiraan cudurka h i v aids xadgudubyada ka salaysan jinsiga dhimashada hooyada iyo bixinta adeegyada caafimaadka aasaasiga kuwa dhammaan muhiimka u ah haddii markaasi dhibaatada timaatana waxaa markaasi lagu laga marmaan ay tahay in xarumaha caafimaadka iyo weliba qabiir caafimaad ay helaan oo daryeel ah si ay markaasi xanuunadooda ama caafimaadkooda dhanka maskaxda ka soo gaaray wax looga qabto looga tacaalo dhegeyste waa ku mahadsantihin dhegeysiga la socodka dhegeystayaal barnaamijka halkii aan kasii ambaqaadna dhegeystayaal maxamed caamir iminkan stuudiyo labaad nagula sugan dhegeystayaal isla arrintii ayaan markaas iminkan daba soconnaa waa arintee waa arrintii saaka faa- faahfaahintii falanqeynta aad ka maqlayseen maxamed caamir oo kaga ho- hadlaya oo hogaamiyaha muxuu yahay dabcan haddana waxaan isweydiinayna hogaamiyaha qaabkee lagu garan karaa qaabkee bulshada kusoo xulan karaan mise cid waliba markaasi ciddii afka usoo bandhigato ayaa hogaamiye u noqon karaa maxaana dabcan gobolka waqooyi bari dhibaatada haysata hogaamiyada maxay markaasi ka bedelin lahaayeen iyo weliba ka- kala tafaraaruqa ama kala qaybsanaanta iminka ka dhex jirta gobolka waqooyi bari ma hogaami la-aanta lagu xusi karaa mise lagu sheegi karaa inay tahay in dhibaatada ugu weyn ay ka taagan tahay caamir ayaa markale noo sharaxaya dhegeystayaal laakiin intaan caamir aan marka- mikrofoonka siinin dhegeystayaal laakiin iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid ah adeega qayb kale ee barnaamijka qaybta ka ah dhegeystay haddaba waxaan filayaa in dad aada u tiraban telefoonka ay soo qabsadeen mar weliba aan u sheego sheego haddaba ha isciilin oo farta ha qa- qaniinin oo ha dhihin lacag ma haysto oo waa dhibaataysan ha dhihin oo gebdho kale ha barin oo ha dhihin walaaleysan wiil baan la sheekaysana la haasaawaya sawirro iisoo dir buu leey anigana tooshlan iclaan wataa sidan baa eh sidan oo telefoonada i qaad walaalay waan mashquulsana telefooyinkii dad uma dhiibay haddee ku dhahdo haddee dhibkaad adaga isu keentay anigaan kuu sheegay waxaan ku leeyahay orod iminkan booqo shirkadda isgaarsiinta safaricom kadibna soo qaada telefoonkaasi oo kadibna iska bixi labaatanka labaatanka shilin oo markii xitaa adeega camboogada lagu dirmiso suuqa lagu dir khudaarta soo iibinayso boqol in kontonka markii lagu dhibo labaatankii safaricom ka jar boqol iyo soddonka ciddi waa adeeg ilaan adeeg lagugu lee waaye waata haddaba shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay macmiisha u haysaa macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u haysaa in ay iibsadaan telefoon casri ah oo ay markaas lagu iibsan kara labaatan shilin safaricom waxay iminka doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub iyo weliba new new ray waxaad ku iibsan kartaa oo dhegeystayaal telefoonka cusub new union ray bro labaatan shilin fursadan ayaa waxaa keliya kaga faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muusi telefoonka kenyaanku yaqaanay kabambe tooshlaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ee two g three g adeegan waxaa la dhahaa lipa mudhoogo mudhoogo micnaheedu tahay tartiib tartiib iskaga bix adeegan tusaa dhegeysa markaad haysato telefoonkan casriga uma baahni internet oo waxaa markaasi kala jaan qaadi kartaa dhegeystayaal waxyaalo fara badan oo qofku ka fahmi karaa oo wax badan ayaa markaasi heli karaa telefoonkan intuu gacanta intaa gacantaada uu ku jiro telefoonka wax badan ayuu markaasi kaa daafici karaa oo sidoo kale baahiyo fara badan aad qabtay ayuu markaasi kaa shaafin karaa dhegeyste qeybta onlineka qeybta markaasi facebooka youtubeka instagramka waxaasoo dhan ayaga markaas soo istaaseen oo xitaa cashiro ayaad kaga baran kartaa dhegeys macaamiisha waxaa laga doonayaa inay ifiriyaan inay u qalmaan telefoonka casriga ah ayagoo qaraaca star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees si markaasi in lagu ogolyahay in kale haddii lagu ogol yahay booqo shirkada dukaamadeeda ama xarumeeda kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysa inaad si tartiib iskaga bixiso haddii aad fursadan u hay dabcan ahay adiga aad u heelaneyn oo aad rabin waxaa rabaan dad aad u tiro badan oo markaasi raadinaya u ogolow ood ku caabiy haddaad caawin karto ayagoo qaraaca star five four four hash ama u qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna qeybta lipa mudhogo mudhogo dhammaan si aada dhegeystayaal dib aan ugu soo noqono dhegeystayaal barnaamijka caamir mar kale soo dhow saaxib waana ku salaamaya Een, arrimaha hogaamintaan ku jirnay dabcan waxyaalo fara badan waa sharaxday haddaba maxay bulshada gobolka waqooyi bari ka qaadan karaan ama ku xulan karaan hogaamiye sidee Anigoo- lagu fahmi karaa hogaamiye waad mahadsan tahay Mhm.
yani translationka iyo definitionka leadership waan ka hadal yacni macnaha macnaha Mhm.
iyo qafka la raba Aad iyo iyo sida ay tahay Mhm.
iyo dadka wax lala qabsanaa Sax.
marka dadka north eastern joogo yay wax la qaybsanahayaan kenyaanka ay wax la qaybsanaan Right.
intay wax lagu qaybsanahayaa Mhm.
baarlamaanka Mhm.
maxaa la qaybsanaa budget waxa la dhaha la qaybsanaa budgetkaa la kala bixi budget county la siinaa Mhm.
oo fifteen percent oon ka hadalnay iyo national budget oo soo heraya dhulka la dhisa yaa wax la qaybsana adiga marka marka horeba qofkaad adi soo xulunay Mhm.
cilmi ku soo xulo ah waxaa laga hadlaa structure baarlamaanka senatkan women riftan affirmative waxaa jira hadda gabdhaha lacagta loo dhigo kulet national government uh, affirmative action fund waxaa la dhahaa jira lacagahan qofka ma fahansan yahay c d f sharuuca ka taala c d f qofkaa ma fahansan yahay ma ku yar tahay two point five percent ma nagu yar tahay wardoodaas nin keeni kara Mhm.
oo cilmigaas u leh cilmi waa fat criteria oo qofka lagu xulin kara midda labaad waxaa jirta waxa la dhahaa power of communication yacni ninka Awoodda qofka.
balaaqadanimadiisa Raadiyo.
yacni qof hadli kara maya horta waxaa jira nin cilmi leh waxaa la dhahay mogta yacni tafaasiirta laga bixiyo waxaa waaye laba shay ilaahay indaa iskugu kaadara way fiican tahay waa caqli iyo cilmi aqli cilmi ha mar waxaa suurtagal cilmigaas leedahay caqligaba ma haysid adig waxaa la dhahaa ay afkan qalaad ku dhahan yacni maskaxda ka bannaan inaad qofka ku fikiri kara wixii lagu baray ka ka wax ka ziyaada inaad raadin kartid ma fahmaysaa power of communication qofkan cilmi ahaan iyo caqli ahaanba inaad u dhisan yahay wixii isku hadla ay murti tahay wixii kenyaanka kale dhibadgeleyna ay murti tahay marka power of communication waa shay fiican Mhm.
haa balaaqada ninka qofka balaaqadiisa midda labaad oo shara waa property waxaan laleeyahy integrity yacni hufnaanta qofka waa inaad saliim yahay waa inaad qof oo clean yahay clean record ninaad adi maanta soo dooratay lacagtaadaas kaa dhacay yacni integrityga qofkaa fiirinay war qofkaa marka hore lasoo sheegay maxkamadda waa la aadaa hadda waa aragtay ninka soonka wallahi ukulood banaanka la dhigay dad badanaa banaanka la dhigaya integrity question aa taagan leadership and integrity we must comply sharcigaa waa inaan raacna yacni integrity xag ilaahay iyo xag sharciga kenya because hadda waxaan ku dhahay labada kutub kutubka ilaahay aa noo horeeya annaga laakiin sharcigaana waa sharciga kenyaanka isku raacnay borderka mandera ilaa ka waajeer iyo gaarisa waxay ka mid yihiin kenya marka sharcigan waa qabana indhaa lagu takrifala sharcigana in lagu dhaqda waa waxa ummadda kenyaanka ay ka heshiiyeen see looga dhaqanaa sida ay kenyaanku ugu dhaqanahayaan iyo sida la raba xaquuqdadaas sugu ka dheradaysan marka integrity waa shayga ugu koowaad oo qofka la fiirina marka cilmi iyo integrity indaa isla heshid iyo qof confidence leh qof aan labaclabac ahayn adi qof oo yacni wixiise warcad looga imaada oo decision leh ah oo waxaan yacni ma fahmaysaa waa nin waa inaan ninkan dan noqdo nin honorable leh oo nin meel fiican lagu arka hadda magaca looga yeeray mbiyaasha oo aragtay honorable members aan laha ma garni waa honard magacaas la siiy waa magac yacni qofkaan inaad maarata dad masala dabcan lagu qa- eh, lagu qadarinayo lagu qadarinayo Mhm.
marka waxa waa qof oo magacaas u qalmay inaad siisiin waa marka Ah, dadka qaarkood waa la xamanaa yacni meelo hoosaa lagu xamanaa meelo xun ay fadhiyaana la dhaha waana nin madaxa marka madaxtinimada nafteeda makaan ay leedahay qof makaanka madaxtinimada dhigi kara oo berri maarata ciyaal suuqnimo iyo iskorisnimo iyo waxaan lagu sheegaynin arrimaha marka la fiiriya arrimahaasaa ka mid midda kale qofku waa inaad qof gegsi dadkiisu lahaan kara ha dhibkoodana isku gegsan kara dhibtoodana isku gegsan kara ha qofka gegsiga aa fiirinay resilient capacity yalla qofkan maxaad maxaad xamili karaa horta xamil maxaad leeyahy humilitigiisa maxaa waa qof marka ay laba gabdho ku qayliyaan dharbaxdo ku dhufanaa miya ma qof marka ay odayaasha ku yara canaantaan caynaa miya adiga qofkan maxaa waa dulqaad maxaad u leeyahay qofka ma fahmi marka arrimaha ay dadka in la fiiriyo ay ugu fiican tahay waa dadkaas qofkan haye loyalty social loyaltygiisa see waa ummaddan inaad wax la qabta ma wax ka goonaa ama inaad naftiisa wax u qabsada ayaa ka goon adiga loyal yaad u tahay kow ilaahay loyal waa inaad u noqotid xidmintan waxaad ku qaadaysaa magaca ilaahay yani daacadnimo daacadnimo ha loyalty loyalty yaad u tahay kow dadkay kusoo doortay ilaahay yaad u tahay dadkaas kusoo doortay sharcigaa ku celinaa nin marka loyalty leh oo la qaban kara waa inaad qofka ahaada marka ee intaanaan kusoo koobi lahay noodistaan qofka laga raba inaad intaan yahay
aad baad umahadsan tahay Een, gobolka culayska haysto ee north eastern ee qayb ma ka yihiin een, hogaamiyaasha hadda jiraan
new hogaamiyaashana way ka yihiin Mhm.
dadkana way ka yihiin waayo intaanan hadda adig kuu sheegay Mhm.
dadka way dabamareen markii la dabamara Mhm.
yacni qofka isku dabamartay ma adiga ma ka sheegan kartaa eed ma ku leedahay intaanan kuu sheegno war qofkan diin kusoo xulo cilmi kusoo xulo integrity kusoo xulo hufnaan kusoo xulo karti kusoo xulo yacni loyalty kusoo xulo nin oo no- noqonaa meelo yacni xun lagu shisheega oo falaad xumo lagu sheega aad noqon intaan ma fiirinayaan marka noodistaan dhibka jira marka waxa waa ninkiio intaan dabamarsan sharciga ilaahay sharciga kenya lagu lagu heshiyo oo constitutional clauski dabamarsan ayaa lagu soo qaadaa qabiil iyo waxaas haastaa marka eedda meeshay ka bilaabanayba waa meeshaas marka qofkan intaan ma isku xafidi kara resilience ma laha dadkaas cayna gabdhihaas cayna madax waxaad aragtay gabdho cayna madax waxaad aragtay odayaal cayna dulqaadba ma laha ninkan humility ma laha qof lala hadli kara maaha ninkan marka waxaad aaminsan yahay in lacagtiisa iyo qabiil lagu soo doortay qabiilka yaa kusoo doortay dad yaroo representative aas aad kala hadla qabiilka marka adiga waxaan dadka ayaa ku leh dadka ayaa waxaa la rabaa waxay rabaan waxan waa madaxtinimo waxaan ciyaar ciyaar maaha madaxtinimadana shay yar maaha hataa qofka raasana inaad is ilaaliyo waa waayo abudar alkhifaari ninka la dhaha asxaabiga markaad nabiga u tagay sala allahu aleyhi wasalam waxaad dahay ha raadinaa dahay madaxtinimo indaa raadisid ilaahay garabkaada waa ka baxa indaa lagula soo raadsadana ilaahay garabkaada waa gala marka dawtan warkeyd waxaa ka mid eed meeshaad ilaahay ka baxa shayddaanaa fadhiya marka hadda annaka negotiationka dhaaqudimaanba ku bilaawn waxaan annakaaba ku bilawnay si yacni qafaa lacag laga hadda bribe maxaa wa noodistana ugu horreysa political bribe index inta lacag lagu qaato kursi la gata noodistana ugu horreysa sharcigaan dabamarsannahay ma fahmaysaa dadkana lug ay kuleeyihiin waxaa ula jeedaa een, kursiga la gadanayo een, yacni bribekan la bixinayo ah Musuq maasuq musuq ahaan.
maasuq ah ah kuraa la gadana waxaa lagu leeyahay.
lalaalushayo.
lalaalushaay ah
yaa lalaalushaaya marka shicibkaa lalaalusha madaxdooda dadka marka lama laaluusha kara boqolkiiba yani ummadda lacag lalama gaara Mhm.
laakiin dadka influenceka ku leh because gobolka waxaa Saamaynta.
ka jira wax la dhaha suldaan iyo ugaas sax ha suldaan iyo ugaas ayaa ka jira gobolka marka dad dad loo mara aa jira Marka dad- youthka youthka dhalinyarada dadaa laga qabana marka waxaa ula jeedaa dadkaasaa la maraya la- markaa la siinaya wax youthka dadka aftahanka laga helaa haye hablaha gabdhaha waxaa laga helaa dadka aftahanka Mhm.
odayaasha waxaa laga helaa kuwa yacni adiga sumcadda la dhaqdhaqaaqa leh dhaqaaqa leh oo waxaan daay qaataan aan maarata aan warka keenaynin marka ninkaan intaana isku xirxiraa saadaadna kusoo galaa marka ummadda eedda iyakuna koow ay ka tahay haddana waxaan ku leeyahay Mhm.
dhib waxaa jira adiga asiisugeyna eediisanaas adi leedahay
dhibqusha qofka shaksi isku geenaya adaa isugeyna eediisa lagu wix lagugu hagaajina eedeedaadaa iska leh marmarna waxaa jira dhibka waa lagu keena eedeedana qof kalaa iska leh ilaahayna qof kalaa soo qabsana dowladdana qof kalaa u qabsana laakiin midda noodintan hadda ka jira dhibkana dadkaa leh eediisana iyo kaa iska leh markaasay ugu bixi lahayeen iyo kaa aqaan ninkaas ho- hogaamin hogaamiyenimo usoo dooratay waa ninkaa la aqaan hadda waa la aqaan dadka istaaga dadka istaaga integrity waxaan jabtaa waxaan lagama fiiriyay noodintan intaan run lasu sheego waxaa la fiiriyaa ninkaan lacag maleeya wixii qofkaan hataa yani khibrad ahaan maxaas hayaa ma laha laakiin camir qofka hadduu lacag leeysa ma- eh, hogaamin hogaamin ma noqon karo wax ma qaban karo lacagta waa noqon kartaa hogaamiye waa noqon kartaa Mhm.
laakiin intaan kuu soo sheegay Mhm.
ayaad qofka ka fiirinay O lacag dabcan adiga waxaa ula jeedaa lacag eh, ba- qofka lacag in la siinin oo keli uu dadku u tago u dhaho halii doorto sheekh input output ninka lacag ba intaas ku campaign gareeya Mhm.
lacagtaa ma sadaqa ugu maqan sheekh lacagtaan siyaasaday ku maqan tahay intee laga soo celinaya kulta adig return investment meeshaan waa ku invest garaysistaa shaqaa lacagaa laga rabaa ninkaan lacagaa dadka geli lacagtaan la gelinaa in la marka waxaa joojiyo ula jeeda marka waa maalgashi uu samaysanaya maalgashiaad samaysanaya ha qaarna waa ku khasaaraan political risk aa la dhaha investment risk waaba lagu khasaara qaar waa ay dhacayaan waxoodina waa ka sabrayeen qaarna way ku soo gelayeen wixii heleen wax dabal jabaarkeed ay haddana meesha ka helayaan marka annaka maasha saan u fahanay saas ilaahay qaba maaha saas sharciga kenyana qaba maaha labadaas sharcina intaan banaanka ka istaagna nolosha waa adkaanay marka hadda waxaa leedahay yuusuf tusaale hadduu baxo meel u tago waan istaaga lacag uu bixiyo lacagtaas sidii hadda uu ku soo ceshin lahaa falkeedu galaya laadin shilnaa kaa galay toban shilnaas rabtaa marka laakiin dadka condition inta ay kugu xiraan war lacag maba rabna anaga anaga waxaan rabnaa madaxtinimo intaan ku saabsan kenyana ay wax nagala jiraan baarlamaanka ay wax nagala jiraan xaqaan rabnaa xaqaynaseen ku helnaa ilmahaynasay iskuul ku akhristaan maalinta dhexdeed budgetkan ka sheekaynaya waxaan ka hadlay hataa madaxweynaha waxa la dhaha presidential budget ha madaxweynaha lacag budgetaas bixiya county budgetaa jirta c d f waxaa jirta maanta eh, inay ku bixiyaan bazaris yacni basari budgetkan a- aan rabnaa beer ahayn inaan wax ku qabsan aan rabnaa ninka yacni conversationka waa inaas ahaada saas aas ahaanin ninkaa maxaa iska bixin karaa ha madaxtinimada adduunka waa aragta adiga obama ninka la dhaha lasoo doorto afrikaanka aad xusuustaa ha yacni nin yacni qofka bilow aadanka waa inaas tusaale u qaata qofkan wax isqaban kara maaha wax isbixin kara adi dadka inay u istaagaan ayaa la rabaa madaxtinimada inay kaalmeeyaan oo ay garbo u noqdaan saas berri ku anfici lahay laakiin lacagahan yaroo laqadqaadan oo dhulka aada looga sheegaya waa nasiib darra dadkina wixii ay marka u dhaceen they fall prey oo yacni wixii ay marka qaateen ah marka qofka lacagta bixinaya hogaamin marka ma lagu tilmaami karaa laguma tilmaami karo waxaad ba sharci marsan yahay ilaahayna ma qaba bribe sharci kenyana ma qabo in lais bribe gareeyo voter bribery waa illegal sharci ahaana illegal ka tahay yani codka la- eh, codka la gadana laluushayo.
ha Mm.
laakiin wixii logistics aa la dhahaa wax logistic oo la dhahaa jira qofkaan socodkiisa gaarigan petroolka dhib ma laha laakiin in nairobi la imaado odayaal lacag la siiyo haween lacag la siiyo oos adig ku raadisid in lagu doorto lacag ayaa qalade ha midaan ka hadlayno waa voter bribery madaxtinimada marka bribe ka imaadana adig waa waa iska masali kartaa Mm.
saay ku- ay ahaan karta ha laakiin qofka waxaa la rabaa adiga u istaagnaaw wixii iska gaabiyo ilaahay iyo adduuna kala xisaabtama laakiin adiga u taagnaaw shil ha ka qaadanin xaqaas weyn ayaa la rabaa boqol ama shan boqol ama hal milyan laba milyan waxba maaha waxaan annaga la gorgortama rabna oy wax nagala jiraan oy madaxte- madaxteenna inay noo soo qaado aan rabna waa xaqa kenya nagala yeela waa baajidkan la akrinaa waa loonkan lasoo qaadanahaya waa domestic borrowingkan waddankan laga qaadanahaya Yani la- waxaa la jeeda lacagaha ha deemahan iyo- isbitaalihii ha lixdan sano kabacdi isbitaalaha qaarkood ma dhisna northern kenya meelaha qaarkood gaarisa waa maqlaysa waxa- dameeraha jirto waa tii lalahay ma fahmaysa war sagaashankanba ficneen ha markayna xukumayeen dad yacni ajnabi haddana ka isxukumayna xaaladeenna say tahay marka ummadda waxaa la rabaa yacni waxaa la dhahay qafka tacliintiisa tacliintaad qafka leeyahay maanta waxaad arkay dad yacni jaamacado weyn akhristay oo xaqdarro u hiilina nin culummo waxaad arkay xaqa dabamarsan oo xaqdarro u hiilina shalna waa tiin meeshaan kugu lahay xaq ma kala qaybsama marka waxaa la dhahay tacliintaada tacliintaad adi leedahay inday xaq io run ku dabamarisa oy qabiil io been qoorta kuu gelisa yacni cilmigaada adaadba dhib kugu yahay ha because adiga cilmiga adaa ka faa'iidi lahay intaad dadku ugu faa'iidaynin ka hor adiga ka faa'iidaysan lahay aadba kaa muuqanin marka dad waxaad arkay hadda niman weyn oo public service shaqo weyn ka soo qabtay oo maanta baadiye ku dhex lugeyna oo been sheegahaya yay been u sheegahayaan gabartii inay adduun iyo aakhiro ku nooleeyaan la rabay been u sheegahayaan oo waxaan jirna ay kala dhacsiinahayaan marka nasiib jarrada jira waxaa waa dhibka waa laisku leeyahay shicibkana dhinacaad ka leeyahay qabiilnimo wax badan aan ka hadlay meeshan Mhm.
ee madaxdana waxay ku leedahay lug camir aad baad umahadsan tahay waxaa soo hadal qaatay dabcan xaq fara xaq fara badan baa ka maqan gobolka taasina waxaa waxaa dhahday in baarlamaanka loogu soo dhiciyo dabcan ka ka waran gobo- hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ayagaa kala maqan ayagaa kaleta farar dhexdooda kala jira oo sidoo kale isku hogaansamin oo intee arrimaha iyo aay- mustaqbalka iyo aayaha kama hadlaan gobolka intay isku imaadaan xitaa ma qabaan hogaamiye oo u wada xiraan ama sida hadda gobolada kale markaa fiiriso sida central oo kale eh, game oo kale jirta qof ayaa hogaanka u hayaa laakiin gobolka waqooyi bari ma jirto hadda nin shaksi a la dhihi karo ninkaas ayaa hogaanka u hayaa oo arrimaha siyaasadana lagala xaajoon karaa gobolka dhibaatada iyo baahiyadana lagala xaajoon karaa niyow laba shayba waa kala geysay gobolkan taariikh ahaan waa lagu kala geeyey Mhm.
oo waktigii d- wadankaas cadaankaasti dadkan waa sheegnay dad close districta iska hayeen Ee, marna waxaa iska hayeen dad yacni adiga lagu kala geey yacni qabiil siday iskugu Mhm.
imaadeen dowladda kenyattana meesha ay wax ka waday ummadda marka ummad isu imaadi karta maaha discoskaas qabiilka ayaa la dhex dhigay voice ma yeelan karaan waa laga waayey wax- waqtigii xurnimada waddanka loo raadinayay waa isu imaadi waayeen kenyaankan kala block ay ku socdeen iyaku way kala socdeen inkastoo dadkii marka dambena darada meesha ka sheegaya patronage waxa la dhaha dadka qaarkoodna systemkaa la geliyay waa la absorb garayay dadna banaanka ayaa la dhigay maantana tiyaa taagan haye gobolka dad yareeraa shaqo laga sasiyey dadka yukaya ayaa maanta maaragtay dadka inay maaragtay kenyaannimo beegsadaan yuko ka faa'iidey aa dadka u sheegahaya marka gobolka madaxtinimada gobolka ka jirta isu ima- ma isu imaadi karaan waxaa laiskugu imaadi karin dan shaksi iyo dan qabiil ummadda qabiilnimo ay ku kala tagsan yihiinba because one voice inay noqdaan mandera mbiyaala kasoo gala gars mbiyaala kasoo gala wajeer mbiyaala kasoo gala nominated ay leeyihiin cududkan cududka weyn ma laha maalin waxaa jirta wada nordistan dhammaale lix mb lagasoo dooranaya wajeer laba mb ay kasoo galaysa gaarisa laba mb mandera laba mb wajaar ugu weyn oo saddex south east iyo west laga soo galay laba laba iska ahayd ma fahmaysaa marka gaarisa saddex ahayd waqtigaas waqtiga xornimada la qaadanayo mandheera laba ay ahayd marka ummaddii maxaa kala gey ummaddii waxaa kala gey sh- interest hadda marka la keena kulli way kala tegsan yihiin hadda qaar yacni northern voice block maba jiraba north eastern maanta u d m waxay wadaa u d m maanta waxay wadaa wax la dhahaa yacni plan waxay wadaa wax la dhahaa manifesto Ka- yaa noogu jiro waa yaa noogu jiro laba iskulama jirto adimiyo y- waa kala tafaruqsan yihiin danta noodistana saas ay u kala tagsan tahay marka ummadda dan embiyaasha hadda lasoo doortay waa dan shaksi ayaa meel wax ka fiirinaya maogi dan guud oo soomaalinimo islaamnimo ma taalla meesha maxay u taalli waysay waa waxaad caddaan ka soo shaqeeyey waa wax laga soo dhaxlay dantana waa ay gashay Eh, dabcan taasaad waa laga soo gudbay hadda marxalad cusub iyo weliba iminka dimuqraadiyad baa la- lagu la- dabcan cid waliba ay ku naaloonaysaa oo la- in lagu gaal rabo laakiin hadda maxaa isku fahmi lahay mise loo dareensiin layahay
Eh, inkasta waa lasoo gudbay laakiin maanta kenya xur ay tahay Mhm.
laakiin imperial presidency yani cadaanka kama maqna maanta ah dhaawaciis cadaanka dhigay ayaa yeela nordistan in lays aaminin gobolahaas waa la kala xiray gobollo kala xiranaay oo ugaas ugaas loo hagaaji oo duqduq loo hagaaji oo system loo kala hagaaji ayaa hayeen kenyattana sidayaas yeelay moyna sidayaas yeelay marka dadka dad iyuku isu jeedo waa soomaalidana hadda waxa yacni lidka ku e aaba arrintaas qabiilkay saddex ninba isu mimaadi karaan ah marka dadka waxa lagu soo xulinaya inda ay arrimiin hadda ka hadalna diin iyo aqoon iyo dadnimo lagu soo xusho dadkaas inay israadiyaan oy ka baxaan yacni eh, waxaan guud oo qabiilka suurtagal ay ahaan lahayd marka ummaddii bordera isku haystaan UK border isku haysta noostan dhexdeeda Ay, maanta xuduud.
border xuduud laisku dilaa meesh dagaalka kenya markaa dhammaaday n f d nineteen sixty nine kenya meel kale oo dhiig qabiil lagu daaday ma laha oo ka badan nordistan gaarisaa laisku baabaay wajera laisku baabaay mandera laisku baabaay maxay isku haystaan madaxdan isdili oo dadkan u kala akhrinay waxaana waxaa ku jirto political inclusions ayaa jira dhibka dhulka ka jira dadkaa marka dadkooda isdili hayaan maray gambar iskugu imaadayeen oo dan soomaaliya ka sheekayn doonaan ma jirtaa waa maya marka dadka ayaa waxaa la rabaa war wax laisku haysta ma laha dad ahaan horta soomaali inaad tihiin oo kenyaan tihiin dadka isu haysta dadka is- markaad adiga kenyaan ee qabiil banaanka iska dhigtid oo dulqaad u yeelatid ninkan jiraankaade soomaalinimo ay meel weyn kugu tagta oo adiga walaalnimo iyo diina isku xafidiin madaxdiinana waa isxafidi marka gobolka ayaa waxaa la rabaa xam badanaa jirta koley adina waa ogtahay anina waa ogyahay ummadda waa isxamataa yacni soomaalida isku mashquulsan waa kuraa yaroon shalay ka sheekay oo isku mashquulsan oo xaqaas kenya kala jira ma fahmaysaa sidii lagu heli lahayna taas ani sida hadda lagu socdo indaa lagu socdo dhibkeeda ayay leedahay Een, camir aad baad mahadsan tahay dabcan hadda eh, daha kama saarno ama s- een, dhibaatada hadda een, gobolka ka jirta hogaamiyaasha hadda jiraan iyo weliba ka- kuwa kasii horeeyeen Een, hadday tahay wadooyinkii hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadkii fayadhoorkii waxaasoo dhan cid had maanta cid eh, dabcan tilmaam uba maahno marka iyagoo dhibaatadaas arkayan oo weliba hogaamiyaasha ah goormee markaas isfahmi doonaan
wallahi horta eh, dadka hadda cilmi horta cilmi waa shay waa imbiyashaan soo doorin jirnay waktigan hadda aan ka hadalnay waktigii axmed looga iyo eh, muse xasan eh, cabdi xa- cabdi caris oo gaarisa laga soo doortay cabdiqaadir xasankan iyo nuur cabaas iyo ooglegan iyo yacni ummadda diriye amiin iyo ummaddan mandheera yacni s- amiinsiid iyo maxamed sheeqan ummaddan waa un lala faka kenya oo la kala qaybsana ayaa ximin ximinood istaan loo sii oo iska soo qaateen baarlamaankana lagamaba hadlin waa tiin hadda wtu- aan kuu sheegay maalin kale meeshaan ka dhahay yani wadankan waa fadhiistay sessional paper ten wax la dhaha fi- aa aa la keenay oo la dhaha blueprint economic blueprint tii waa laga maqnaay digaala loogu maqnaay wadanka wax badanaa soo maray yani oo dhaa badan restrictions oo dhaa badanaa la geli yani emergency loo la geli adee dhul iska rafaasanayoona madaxa qabaasahay markaas marka emergency la gelina marka hadda waa galaa dhici madaxa jirtay markay gaarisa dadka lagu gubaay madaxaa jirtay madaxda awoodooda maxay ahayd see loo arkay nordistan gobol ina go-ool raba ay- ay- ayaa loo arkay ma fahmaysaa marka adi wixii waa laga soo gudbay new dispensation aan taagannahay annaka marka wixii gadaal aan buu celinay maalin dhaweyd waxaad xasuustaa twenty thirteenki qabiil ha laysku soo doorto qabiilo maaja iyo unity hagaajiya nordistan ay ka bilaabatay kenyadan kale ideology iyo siyaasi program aa laga hadlay nordistan marka waxaa dhacday hal gobol ah county government baka m c i dad qabiil ugu bateen wajeer sidaa ka dhacday gaar sidaa ka dhacday marka arrintan qabiilka arrin hadda soomaali maanta iyo berri ka tegi maaha see looga tegi karaa in kutubka ilaahina lagu noqdo tacliintan wadanka dhex taalana la qaata dhalinyaradii hadda shalay daraad meeshan waxaan ku dhahay me- intaas dahabka meriro birtan caadiga intay taallaa dhalinyaradii maanta akristay arrin qabiil ay maanta ka dhadhacsan tahay ah maanta tandhada waxaa laisku siiyaa qabiil marka waxa interestgan kulli nordistan waxaas galay qabiil laajile dadka electric capacitigooda ka waran s d g ga maxay ku yani ay ku masaleen nordistan yani cilmi taariikh ahantiisa maxaa waa nomadic petrol pastoralism education aan loo hagaajimay marka waxaa ula jeedaa een, isma fahmayaan ilaa waa arrimahan hadda dhexdooda ka dhex jira wax- eh, nafsadooda xal ugu helaan arrimaha qabiilka Aha.
iyo qofkii ku dhagan dan shaksi dan shaksi imbiga marka lasoo doorto dantiisa shaksigaas fiirinaya dantiisa shaksiga eh, soomaalinimo ninkaan fiirinima muslimnimo fiirinima gobolkaas degan yahay mandheer ahaan fiirinima yacni liid hoosa usii dhidhaca raayaas fiirina marka raaydan dan inday kaa soo gashay adiga waxaad u raadin qafa waxaa kule aniga raaydi soo doorateen waxuu raadina war soo madaxaa tahay soomaali dhammaan aa- aad madax u tahay oo wax kaas uga haysa unity inaad keentay dadkan laisu keenayaa muhiimne hadda maanta ma qabaan yacni uyuku noodistaan ahaan madax ma laha maanta Ah, hal madax ma laha qaaraa qaar dhahaya ninkaa marka hadda ducaale marka majority leader laga qaaday yacni dadkaas eedeysanaya oo ka qaadayaa wa dad dheer maaha reer gaarisa madaxa reer gaarsaas haystay oslay lacagay ugu bixiyeen waa i dulmeen fahmaysa marka ummaddan ummad loo raadinaya qof kale maaha soomaali dhib ida iskugu filan intaan annaka isdhibaynana kenyaanka kale meelay tagayaan weligeenna saasaan ulidinsanaynaynaa Een, aad baad u mahadsan tahay camir Ee, in badan waxaan aad u cambaaraynaa ee, ama sidoo kale aad aan u dhalinaa een, hogaamiyaasha gobolka ka soo jeedo Een, dhibaatadina dadka w- dabcan way- meesha ka jirtaa Een, ayaga dadka shacabka maxaa la gudban oo ayagana soddon hogaamiye ma noqon karaa miya oo baahida markaas taagan ee dowladda uma sheegan karaan
maya horta shacibka dowladda sharciga waxaad qabaa inaad adiga wax dooratid ay waxaad ku masalaan ah laakiin qofka haddii uu i- ii soo jeedin ka war maya sufrenitigan waa la kala qaybi Mhm.
waxaa loo qaybi midaas adiga embiga u dhiibatay Sax.
oo embiga adiga ku masala Mhm.
midaas hataa sharciga waxaad qabaa senataga iyo m c yaasha in rikool lagu hagaajin kara oo yacni awoodda loo dhiibay laga qaadan kara oo dadka inay u yeeraan ay signature la baxaan ay dhahaan wareega adiga waxay mintin kaa rabna noo qaban waysa dhinac noo dhaaf costinka iyo i b c iyo electionka lagu noqona waa sheeko kale laakiin xaquuq ahaan sharciga kenya meel dheeraas tagay marka ninkan maxaad u shaqayn lahay kow dowladda kenya inay gobolka laga shaqaysto ma rabtaa inay gobolkan kenya lagu soo daro ma rabtaa axmed faarax nin la dhaha ayaa jiray oo marka legis- first legislative council member oo soomaali ahay wararkiis ku hadlay waxaa ka mid ah niyow dadkan dhibka hadda lagu hayo cadaanka saas hadda u maamulayo northeastern in daa wax laga bedeli waaya o- oodna kenya ku darteen northeastern oy dowladda kenya hadda soo gashana ay dhibkan saan ku haysa dadkan dhibkooda ma dhammaanayo waxaa dhahay nin axmed faarax aldhaha dhibka nodistan ka jara malileed ma dhamaanaya dahay cadaankaas marka waxaad dhahay horta adinkaa ku bilaabay dhib nodistan xukunkiinaaba dhib u ahay isguulo kama dhisin kenyaanka kale isguullaadka dhisaysaan caafimaad uma dhisin jid uma dhisin waxbaas u qabateen ma laha meeshaan dowladda in dhaxli doontana saanay ku wadi doontaa dahay cadaankaa dhaha axmed Axmed faarax Faarax aa dhaha.
ninka fasal legislative assembly markay u sheegaya cadaankaas u sheegaya legislative councilkaas ka sheegaya Ah.
ha marka nidaamka administrative management meesha ka jirta hala bedelaaday dadkaan ha lagu inter- inter- eh, integrate gareeya kenyaanka kale aan aragna bal dowladnimo ma fahmaysaa waxaa jiri nin la dhahaa cabdirashiid khalif asaguna marka lancaster house ay tageen oo shirka looga yeeray waxaa dhahay dad ahaan diin ahaan dhul ahaan dadkaan maba isqaadan karna annaga asaga pointigiisa waxaa tahay annaka integration full maba la hagaajin kara kenyaan dad dad gooniyaan nahan diin gooniyaan wadanaa yacni waxayna wax la hagaaji maha hadda kenyaankan kale waxaa isku doodayay diintana waa loo inve- waa yacni waa loo hagaaji diin la hagaajiyaa loo keenay nineteen zero zero luuqadoodana waa loo hagaaji waxaad leeyihi marka asaga ingiriiskan waa wax la keenay oo cadaanka keenay marka waxaad leeyahay annaka waxa yacni luuqada inaan ku hadalnaa oo ingiriiska hadda luuqadiisa noodistan waqtigaas kama jirin xilligaas haddaa wax la bartay oo iskuulo la galay marka waxaa anaka luuqad soomaaliyaan ku hadalnaa dhul soomaalina waa degannahay diin islaan la dhahana waa haysanaa oon caddaan ka soo gaarin oo ka horreysa marka kenyaan ka mid qa- yacni odayaashaas waa go-ina waxay ulahaayeen oo ay ku qaylinayeen intaana ahayd intiyaa taagan xaqi ma heli maanta xaqi ma taagan yahay marka waxay noqotay in la raadiye xaq oo individual individual mandheera maanta ay kala qaybsato imbiga ku dhahaa aniga waxaan raadinaa est west southan xaqu raadina gaarisaasku dhanay south balambala waxaanan xaqu raadina wajeera ay kala qaybiyaan dadka xaq yacni lagu waayey north istaannimo ma lagu helaa constituency ma laguma helayo waa tahay marka dadka ayaa waxaan rabaa Mhm.
soomaalinimada iyo diinnimada iyo dadnimada ha qaata hadda waxaan ku dhahay waqti dhiig intaas daatay waddankan from nineteen sixty three yacni ummaddan soomaalida wa inta la xasuusto mees kenyanka kale dhiig kuma daadin dhiigga daadana maxaa waye? waa dhiig muslim adaa maanta waxaa lagu kala joogaa maanta gaarisa booliistaa dhex taalla iyo militarigaas aa lagu kala nooli wajeer askartaa dhex taalla ay ku kala noosha mandheera waxaad arki meel duure oo fifty kilometers mandera town u jirto ay askarta joogta ay konton tahay oo kuwaas maarata ay nabadooda maarata ay ku imaan qabaan oo kuwaas intaa laga taga ay isdilaayeen fahmi marka waxaan horta waa lagu dhex jiraa ula jeedaa Wa- ya- waa la ilaalinahaya Dad lagu dhex jiro.
oo la ilaalinahaya Waa- oo iyu kale kala ilaalinahaya Ha.
dadkaas adi leeda dan ha isla raadsadeen waa dad maanta kenyaanka ay kala ilaalinahayaan ma fahmaysaa marka waxaa la rabaa war adinka maxaa iska keen galay isdhaafa isu sabra kenya ay waxayn kala jiraan In- waxa kenya in kala jira hala beegsada Aad iyo aad.
madaxdaana maxay tahay waa social reflection aniga waxaan ku dhashay wajeer adig gaartaas ku dhalatay waxaan wadanaa wixii nalagu soo tarengarey Aad.
ah wixii aan nalagu soo transfer gareeyaa jirta Marka hadda waxaan waxaa- lagu soo tarengarey baalka qabiil la dhaha adi saanaa tahay adi saanaa tahay marka hadda waxaa leedahay dad eh, inay horumar gaaraan oo la kala ilaalin askar dhex joogto oo la Askara- kala- oo la kala ilaalin lahayo ha ah, dadkan askar iyo military markay qoryaal isu qaataan waxaa la dhaha deployment military aan linkana way kala joogayaan waa dad maanta yacni kusoo calacala dowladda dhexe inay iyagu ka kala celisa waa tahay ummadda maarta saanay u liidan tahay aad iyo niyow.
aad.
Ah.
War, aan u imaano bal xaqa ay noodistaan ay dastuurka ay ka soo gelayaan ama ay la- bal in la fahansiiyo bal in ay- ayaga xaq ay leeyihiin xaqoodana aan marna aan eh, lagu takrifili karin lagu gu- waxaad gudbi karin ha xaq xaqa waa la bixi sharciga kenya waa bixi haye sharciga kenya Mhm.
xaq ku dhiman Mhm.
ma laha hadda rightigan voting oo kaloo la vootgarayna aad qofka vootgarayna Ah, yani codbixinta hadda.
cod codbixinta Aha.
waxaa jira waxa la dhaha bill of right Sax.
sharcigaas ku jira sharciga kenya Mhm.
chapterka afaraad indaas akhrisid bill of right waxa la dhaha iska sheekeyna maxaa tahay bill of right fundamental right aad leedahay adiga qof ahaana sharci aad u leedahay right xaquuq u Aad iyo leedahay aad.
ha rightigaada maxaa wa inaad kenyaan tahay inaad citizen qaadan kartid ina i d lagu siin kara ina immigration passport lagu siin kara ina inta kenya la qaybsana aad la- aad la leedahay fundamental right aad qofka leeyahay fundamental right iyo freedom aad leeyahay inaad isu socon kara Xor.
hadda ah wasiira shalay imaaday right to life waxa la dhaha jira inaad ku noolaatid kenya oy dowladdan badbaadisa xaqaada gaaridaa suuqa shalay inaad isgubta dowladda mas-uulkeed suuqaas inaad isgubanin ma garanay inay dowladda kenya daafacda naftaada iyo xoolahaada sharciga kenya ay ku jirtaa waana Life ku and leedahay your property.
life and your property aad iyo aad.
human dignity aad leedahay dad ahaan in lagu aqoonsanaado kenyaan ahaan ood qaftahay aday horta ah shalay waa ujeeday wasiirka eh, tacliinta kenya gabar yar oo meel fadhida ayaa su-aal weydiisay waxaas ku dhahay adiga ma al-shabaab aad tahay ama maxaad ka shaqaysaa waa wasiir dowladdan wax ka sugayna hadda ka hor waxaan ku dhahay nin raaligelinshale uu bixiyo raaligelinta waa intee head utterances xumaan yacni qalbi jirta af looguma sabeen xiri kara sheekh indayba xumaanta qafka niyada ugu jirto sabeen xer afeed waxaas taraa ma laha goormaas ka sabeen xeri shan beri lix beri kabacdi yaas u tagi section yar public apology ma bixi ma bixinin marka arrimihii duqu imaanin dhaweyt hadlay camalaas lahay caamir yacni gobolka annaka waxaan u nahana bavason yacni waa daafacahaynaa aas lahay maxaa daafici adigayba far kugu muuqataa adaaba lagu arkaa inaad shabaabka tee ah adiga maanta khamiis intaad magaaladan ku dhex xirto aday far kugu muuqataa marka kenyaannimadan fundamental rightgan ma ka gaabin kenyaan ma nahan a maanta jiifta dhulka ka jirta inay soo tagto dadkoodoo rafaasan ay haraambey house imaada ay dhahda annaka shaqada waa ka tegayna ama dadkaan hal nooley looguma fadhiyo because ninka shalay waxaa lagu qoray qabiil jiifa waxaad maqli waxaa lagu qoraa shan boqoloo kun ha mbia waxaa lagu aad kasoo galaan laba boqoloo kun adi fundamental aad leeda waxaa kaloo leeda waxa la dhaha freedom and security of the person in lagu ilaaliya xoolahaadii adin lagu ilaaliya ood xor u hadashid ood xor u socotid xaqaas kenya kuleeda sharciga kenya kumale sharciga kenya ku sii ha marka laba shay meeshaan jirta dowladda iyo sharciga dowladda waxaan ma kula rabtaa kulama rabta inaad ogaato ma rabtaa inaad ogaato ma rabtid ma rabta dowladda kenya inaan waxaan aqrinaa ay dadka fahmaan dowladda kenya ma rabta laakiin constitutionka kenya ayaa ku baxay redress intewa waa constitutional interpretation maxkamadahana lala aadaa freedom aad leedahay maanta media aad ka hadli kartaa freedom aad leedahay expression waad hadli kartaa xaqaadaas weydiin kartaa habeenaas hadli kartaa dhaaraas hadli kartaa xaqaas leedahay xaqa marka ay noqonin xaqaad ama gavanaga wajaar gaarasaas ka sheegana kalix maaha kaasna waa sheegane kan guudna waa sheegane claimkaadana kenya aas keene ummadda waxay leedahay inay socon karta meel walba ay kenya ka degi karta waa xaq noodagtaana waa la degi karaa dadka noodagtaana meel kale waa degi karaan in laisku dhex socdo xaq ay leedahay shaqaalaheeda noodagtaan shaqaalaha ka yimaada iyo kulli labor relation act ay leedahay in ummadda la badbaadiyo culture aadsi culturega in la dhowro soomaalinimo la dhowro hidde iyo dhaqan la dhowro sharciga kenya aad qabaa mafahmaysa waxaan kulli wax lagu sii waa waxaad leedahay waxa la dhahaa budget right inaad xaquuq budget aad leedahay waa waxaad adi leedahay marka hataa marka lagu xira oo ninka northistan la xira boliisa iska haysata nin boliisa ma jiraan adiga xaqaas leedahay waxa waa right of arrest of persons waxa laga jira marka lagu xira adi xaqaas leedahay jeelkan xaqaas leedahay nadaamaa jira in maxkamad lagu geeyo in lagaa qaada wix lagu hasto in lagu sheega waa lagu xiraa intaana lagu xiraa maanta northistan maxaa laiskugu godiya waa ku xiraa marka dadka xaquuqa ay leeyihiin xaquuqda xaquuq baajid ay leeyihiin inay gobolka la dhisa dignity xaquuq ay u leeyihiin marka political right ay leeyihiin waxay leeyihiin budget right economic right ay leeyihiin water right ay leeyihiin health right ay leeyihiin Yani caafimaadka, biyihii, fayadhoorkii, ha waxaan kulli ummadda waa leedahay Aad iyo aad.
ha marka annaga baasha cimilad qabilaan kusoo celinayna bal meel dheer ha lala taagsadaan dhiilahay
aad baad umahadsantahay caamir bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin een, subax wanaagsan barqa wanaagsan meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal hoyiisu bakad iyo sidoo kale caamir arrimaha markaasi een, dabcan xaaladaha gobolka qoybari wax badan iska weydiinayaan oo iska eh, dabcan cudriba een, arrintan ay qusaysaa aniga ay qusaysaa caamir ay qusaysaa aday ku qusaysaa si gobolka horumar u gaaro sidoo kalena ay isfahan xoogan waddanka cid walba looga dareemo qadka telefoonkan siiyo bal dhegeysta qadka telefoonka bal haddii su-aal u qabo doonayo in caamir u weydiyo walaal soo dhow waan ku salaamaya magacaaga walaal soo dhowow codkaa sar u qaad fadlan ka ka xumay dhegeystahaasi xigaa kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga isagana qadka telefoonka uu ka baxay xigaa kalaan siinaya star f m soo dhowow allo star f m allo star f m waa ka xumay dhegeystahaasi dabcan een, waa ka raalgelinaya inkastoo ay dhegeystayaasha ina maqlayaan waxaa laga yaabaa inaan ismaqli la-nahay aniga dhegeystaha hallo star f m waa tahay xigaa kalaan sii siinaya star f m hallow waa tahay raalli noqda dhegeystayaal Een, star f m hallo star f m
bakabow waa ku salaama walaal magacaaga
walaalow waa indhoolkiiyo banaan jooge walaal cumar way seenta wax u fiican alxamdulilah wax su-aal ma qabtaa mise bogaadin
ma ne waa run ninkaas aad baan ugu faraxsanahay ne wuxuu ka hadlay horta waa arrin aan aan la heli karin oo aad u wanaagsan allah barakeeye haye
marka horta kii waxaa ka jira annagaan aan ahaan isan ahaan waxaan haystaa ne wax laaliish la yidhaaho dadku way iska baasi baa dhulka la gashay qabyaalada haye
marka waxa un kullay gobaabin waxaan hadda dhihi lahaa duqay cadaalad in la helo oo ninka hata asoo doorada laga tashado oo degaan ahaan looga tashado oo ninkaana ku haboon oo diinta xaqa kolley hadii kolley waad maqashay diintana la culmaa tahay adigu hadda diinta waa taqaanaa aada iyo aad ninkan wuxuu yidhi nin nin anigo waxbaan rabaa yidhi weligii xil uma dhiibin Mhm.
marka qaso noocaasaa jirto haddii xadiis ba ahaydoo ninkii anaa wax rabaa yidhahde asaga unbaa wax rabaayo xil loomaba dhiibayo soo ma haye marka ummaddan hadda ani waxaan kula talin lahaa dadka hadda iska socdo aniga alla i doorto oo la soo taagan waxaan dhihi lahaa intii laga tashado guddi loo bixiyo oo yaa ku haboono ummadda hogaaminkan in la yidhaaho laga tashada ficnaan leh aada Ma garan?
umaasan tahay shukran
haa walaalo intaasaan ku talin lahaa aada umaasan tahay xigaa kale qadka telefoonkaa sii siinaya walaal soo dhow su-aal ma qabtaa wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu magacaaga waa tahay eh, dab- dabcan cilad ay qadkaasi ka jirtaan filayaa eh, mise anaga isfahmila waa tahay soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu walaal magacaaga
waa waa xuseen jiis walaal xuseen jiis meru
ah oo su-aal ma qabtaa horta caamir waa fiican waa mahadsan ninkaas khayr allah siiyo haye suu wax u badinaya maaragtay arrintaas horta allah barakeeyo waa u duceyn dar allah ugu duceyn amiin marka waxaa waaye geed guntaa laga fuula dadka hadday diinta ba fahmaynin waxay xaq u leeyihiin aha dhibkeeda ay leedahay haye dhulkii nafsi hadda kaambeyn xun baa ka jira meel kasta bataa masaajida lagu tukan lahayo wax durbaan ka dhacaya haye
marka waxaa weeyaan meeshii oo maaragtay Eh, oo wax yar oo eh, ciyaara- xuseen xuseen jiis waxaa joogtaa meru
meel baan adiga joogaa adiga dhankee kasoo jeedaa wajeer mise gaarso mandheera dhankee
ani mandera mandheera ka soo jeedaa bal isku barbardhig Ah.
meeshaad ka soo jeedo iyo hadda meru xaaladeeda dhaqdhaqaaqeeda Meesha- bidhaanteeda qabyaalad ma leh ani hadda meero baan ka tirsanahay haye qabyaalad wax la yidhaha ma laha iyo quranka dadka soomaalida ay wadato Haye.
waxaan cilmi cilmiyarada keenaysa dadka horta diinta ilaahi ha u baxeena marka Mar- quruus loo baxo ood masaajidka ku xidhnaato afar bilood aad baxdo ood masaajid ku xidhnaato qulubtaad way soo degaysaa xaqa iyo baadilkaad galgaranaysa aada waa mahadsantaha shukran xuseen jiis meru wuu mahadsan yahay star f m soo dhowow waa ka xumahay een, eh, wa- qodkaasi eh, xigaha kalaan siinaya star f m soo dhowow walaal Salaam magacaaga calaykum.
wacalaykum salaam
waa cusmaan cusmaan dhadhaaf soo dhowow
waa dhow walaal horta marka hore ilaahay baan u mahad celinayaa wiilkaa fulis jooga aqoonyahanka aad baan ugu mahad celinayaa shukran
waa nin islaam ah kolley hadda sida daahirkiis ka muuqato qalbiga ilaahay baa garanaya haye amiin hadduu xil loo dhibi lahaa inu waxaan filaya wax badan u dhaqaajin lahaa mhm
midda labaad mhm
een, su-aal baan weydiin rabaa ninkii oo allah u naxariisto cabdillahi jifaad kor waxaa la yidhi mhm su-aal baa la weydiiyey haye
waxaa la yidhi war maxamed shaabar kasoo bilaw ilaa hadda nin Mhm.
kastoo kursigata waa gaal baa laleeyahay arrintaa ka waran haye
war dadka gaala ma aha bari kursigaa gaal eh haye kursigaa murtad buy haye
horta dadku waa dad islaam eh mhm
walaalow marka hal way jirtaa waa run oo dadka la dooraya qabyaalada way ku doortaan dadka haye
annaga marka haddaan soomaali nahay oo waqooyi bari hadda waatan shalay waa arkay meeshaan baabuur ba isdaba yaacay sax
see lagu heli karaa nin cadaalad ah oo la doorto oo shacabka isku raacaan maxaa yeelay waa runtiis indhoolka hadda markii uu ka hadlahayay nin yiri kursi ha lii dhiibo wax raadiyo looma dhiibi jirin xilka ee nin aamusan baa wax loo dhiibaa mm ninkiina lama garan karo sax
marka see lagu heli karaa nin cadaalad ah oo hogaamiye ah dadkan soomaaliya inay qabyaalad ugu tanaasuli karaan inkastoo de ilahay kitaabkiisa dii loo dhaqmo qabyaalada laga bixi kara see lagu heli karaa nin cadaalad oo dadka hogaamiya aad baa mahadsanta cusmaan Eh, dabcan dhegeystayaasha qadka telefoonka u si- u- u dambeeya fursada ku siiyey een, laba daqiiqa inoo saartay bal su-aashaas iyo een, Ah.
gunaanudkaada niyow waa mahadsan yihiin Mhm.
horta dadka inaan wax u sheegna waa xaqna saaran nin walter rodney la dhaha oo Mhm.
guyaanis professor waxaa dhahay nafta xaq kugu leh oo inaad difaacdid la rabtid oo inaad wax u sheegtid la raba waa nafta naftaadu egaa dhahay ma fahmayda Mhm.
Ah, waqtigaadna waxaa soo baxay dad afrikaan eh oo laakiin maraykanka jira ninkan ku sheega hadda waa professor guyanise waxaa soo baxay nin george badmore la dhaha waxaa soo baxay ninka la dhahay malcolm max waxaa soo baxay nin la dhahaa oo eh, james amney agri aa soo baxay
waa tahay dhegeystayaal cafan een, ciladaas yar ay nagu imaatay waan ka raalignaa dhegeystayaasha Een, cafan ayaan leeyahay eh, bal gabagabadii eh, su-aashii halkaas aan kasii wadnay een, cilad yar aan nagu imaatay waan soo gabagabanayna dhegeystayaal caamir haye marka niyow dadka in wax loo sheega Ahaad.
eh, ninkaas ayaa ku dhahay Mhm.
professorgaas waxaa dhahay nafta xaqa kugu leh waa nafta naftaadu eg Mhm.
markaas ay kasoo tageen dhulkaas aad iyo aad marka nin marcus cavey la dhahay iyo ummadan kulli waa isu umaadeen Mhm.
in afrikaanka la difaaco xaqooda lagu xadgudbinayaa laga hadla Mhm.
maanta annakana waxaan diyaarnahnay inaan wixii xaqaya u sheegno dadka midda kale s- dadka soomaalida yani qabyaaladda Mhm.
waxa bixin kara waa cilmi cilmi diineed iyo cilmiga wadanka lagu nooli secular educationka wadanka ka jira aad iyo aad inkastoo hadda wadankan dad barofesaal oo weli qabiil qaadanaya oo soomaaliyeed arkay Mhm.
oo maanta qabiil u hiilinahay Mhm.
oona ku dhahay maanta ninka cilmigiisa cilmiga leh Mhm.
oo cilmigaas run iyo xaq asdaba mari Mhm.
oo sbeen iyo qabiil u gey Mhm.
waxa naftiisaad dhib ku yahay dad kale waxaad la qabta iska daay Aad iyo aad.
marka annaka waxaana dhibahaya noodistan dhibka ka jira waa qabiilka marka qabiilkan see loogu bixi karaa diinta in la barta qofka xaqaas asagu leeyahay xaqaas dadka kuleeyahay inay u kala caddahay ayaa un muhiim marka ummaddana waxaan ku baraarujinayaa Mhm.
yacni equalize yacni waxa isu keen karaa dadka waxa isu keen kara oo dadka xaqooda tusi karo horta waa cilmigan cilmi diinta in la hasta cilmigan kale oo kenyaanka ku nool yihiinna la hasta laakiin cilmiga ilaahayna waa tuura constitutionkan wadankan aad dhigtay frameworkan lagu heshiina banaankan iska dhiga Mhm.
waana noolaana Mhm.
noolal noqoni meh traditional conceptigi lagu soo dhisnay Mhm.
oo laga baxay ha Mhm.
laga baxa maraykanka waa kuu sheegay afar boqoloo sano ka hore ayaa iisu imaadeen revolutiona la hagaajiyay wadamo badan france maanta revolutiona ka dhacay dadka uk ayaa dadka ugu nool maanta waxaan hoose lagama hadlahay marka dadka inay meel weyn fiirsadaan oo ay nidaam fiirsadaan Mhm.
diintana ay iskaga xishoodaan dhaqanka kenyaa wax looga qaadan lahayna maanta waa constitutionka Mhm.
constitutionkaadna ay marka dhexda ka galaan ayaa muhiim u ah.
waxaan soo qabta mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ka ah dhegeystal waana shirkadda isgaarsiinta safaricom iminka waxaa loo sheegaya dhegeystayaasha inay soo qaataan ama ay soo qabsan karaan dhegeystayaal telefoonka casriga ah telefoonka iminkan cid walba ay ku naaloonayso ama cid walba oga ee rabta ama jeclaan lahayd in ay telefoonka dhegto uu saarnaado hadda waa telefoonke waa telefoonka markaasi union rey dhegeysta maanta soo qabso telefoonka shirkadda isgaarsiinta safaricom qaraac xidig shan afar afar waa xidig shan afar afar afar gees kadibna wax badan halkaasi kala soco kadibna si een, eh, ku dhufo eh, dabcan lipa mudhogo mudhogo dhegeysta haddaba safaricom waxay dooneysaa in macaamiisheeda ay ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxaa la midka waxaa hadda dhegeysta iibsan kartaa telefoonka cusub ee new new ray waxaad ku iibsan kartaa labaatan shil maalin waliba fursadan ay keli waxaa kaga faa'iideysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika musi telefoonka kenyaanku yaqlay kabame tujilaan soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka two jiri three g adeegan waxaa la dhahaa lipa mudhogo mudhogo micneheeda taa tartiib tartiib inuu qofka iskaga bixi tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iideysan kartaa waxyaaba fara badan sida markaas inaad ka barto google-ka sidoo kale waxbadan aad kaga baari karto adoo maanta dhankaasti ka booqo telefoonka soo qabso oo kula jaanqaad oo ku laabsho oo ku xarigo waxaa kamid ah dhegeystayaal gabdhaha sidoo kale in wax badan kaga baran karaan maantaad fursad ayaa haysata oo ba- dabcan aad iska beeldareen fursadaha kala duwan ee markaas lagu hayo iminka lagu leeyahay war orada telefoonka soo qaado war labaatan shil iska bixi telefoonka soo qaado war orada telefoonkan u doono shirkada safaricom oo iminka la- la jahan qaad duniyadan casriyooday oo hal lagu yaabo aa lagu leeyahay xidig shan afar afar afar gees qaraac ama star five four four four hash ayaa qaraacaysa kadibna lipa mudhoog mudhoog ayaa sii xulinaysa haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka uu kugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waa inaad sida ugu dhaqsiya badan halkaas ku aado kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi aad fursad kuu siinaysa inaad si tartiib aad u bixiso haddii aad fursadan haysanin inaad hesho waxay micneheed tahay inaad tartiib ah inaad haysato inaad mar telefoon aad haysato laakiin anaga waxaan la hadlayna aad diradda saarayna daadka aan haysanin telefoonka si markaas aad u ogaato waxaan kula- waxaan ku leenahay qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo lipa mudhowgo mudhowgo ayaan ku leeyahay waa tahay dhegeystayaal bal imikan aan kugu sii daro dhegeystayaashana aad bay ii sugayeen in markaas qaadka teleefoonadan u furo si barnaamijka ay uga qayb qaataan fikrada aragtida markaas ay uga dhiibtaan barnaamijka accelerate wuxuu markaas iminkan doonaya inay ku dhisto gulihii ay- ama ay dhisto gulihii ay ka gaadhay eh, dhinaca caafimaadka gulaha dabcan galmada iyo taranka iyo xuquuqda ah ka hortegida helitaanka dhabta ee caali- ee caalamiga ah ee ade- adeegyada caafimaadka galmada yuruba taranka oo tayo leh iyo maaraynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v iyo hoos u dhigista dhaqamada waxyeelada accelerate waxay markaas diiradda saari doontaa saddex iyo toban ismaamul oo aan markaasi eh, adag tahay in la gaaro sida west pocod elgeyo maracoit homabay kijado kwale nairobi samburu garisa mandera marsabit baringo kilifi inaro kuwaas oo wadaaga markaasi caqabadaha guud ee kor kor aan kusoo xusnay kusoo sheegnay haweenka waa xubin markaasi muhiim ah ee bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eed waa habaryar waxaasoo dhan bay isku xabsadeen dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa markaasi ka saaran mas-uuliyadda inay xaqiijiyaan oo ay u ilaaliyaan xuquuqda dumarka iyo weliba tacdiida noocyada kala duwan oo qof kala loo geysto bulshada waa in markaas ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaas nugul bulshada waxaa muhiim in dhegeystaad iibta- aad- dabcan ah inaad ah taageertaan haweenka loo geysto tacdiyada jinsiyada oo dhan xuquuqin oo matakorin gaar ahaan kuwa markaasi ka badbaaday sida kufsiga iyo weliba noocyada kale haddii aad markaas tagoortaan qabtaan hablaheena talow halkee rabtaan inay aadaan war halkee rabaan inay gabdhaha markaas ay maciin badaan war xaggee rabaan war xaggee rabtaan in markaas ay aadaan gabdhaha haddii aad markaas garabsin haddii aad saaciidin haddii aad wax u qabanin waalidiinta dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa markaas laga doonaya inay tacdiyada gudbiyaan laamaha kala duwan ee u xilsaaran inay markaas arrimahan la taclaan sida tallaabo sharci ah looga qaado dhibaatada geysta ragga iyo weliba dumarka da-da yar waxaa laga doonaya inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqmada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa lagama maarmaan inay in dhaqmadaasi daaqada laga tuuro sida dabca gudniinta fircooniga iyo waxaa la midka ah haddabaod ogeeda oday dhaqameedyada ama bulshada waxaa laga doonaya in bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m ka weliba waxyaabaha halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waxaa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo weliba xuquuqda tani waxay markaasi kobcinaysaa ama qabanaysaa ka hortegida cudurada laga kala qaado galmada oo ay ku jiraan h i b aidska xadgudubyada ku salaysan jinsiga dhismaha dhimashada hooyada iyo weliba bixinta adeegyada caafimaadka asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiim ah haddii dhibaatada dabcan ay timaadana waxaa laga maarmaan ahay in ay adaan xurumaha caafimaadka ama xarumaha caafimaadka dabcan qabiir caafimaadna sidoo kale ay la kulmaan ay helaan daryeel caafimaad oo aad u baahan yihiin dhegeystayaal oo haatay gabagabadii aan soo gaaran haddaba u daryeel wax uu qabo dumarka dhegeyste aan dib ugu soo noqono barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi gabagabadii aan soo gaaran daqiiqada yaroo kooban ay noo soo hartay bal dhegeystayaasha inta ka gaaran bal imin inta doonaya barnaamijkan ka qayb qaataan ibar toddoba ibar laba saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar ibar shan ibar shan oo ku mahadsan yahay caamir barnaamijka markaas nala falaqina waxaan saaka markaas diiradda ku saaran hogaamiye waa hogaamiye hogaamiye hogaamiye daacada hogaamiye wax qaban kara hogaamiye dad fahmi kara hogaamiye markaasuu dadka u dhaqan karo inkastoo aad maqlayseen dabcan dhibaato xoogan in markaas gobolka qaar ka dhex jirtay xitaa ayaga qudhooda ama hogaamiyaasha qudhooda dhexdooda markaas isan xitaa isfahmaynin see markaas gobolka wuu isku fahmi karaa see gobolka markaas dhexdooda markaas horumar uu ku gaari karaa see dhexdooda gobolka markaas ay iskugu helin karaan see gobolka waa maqlaysen tusaale uu soo qaadanaya wuxuu dhahay markaad meel tagto waxaa arkaysaa in ciidamada askari ay ku dhex jiraan oo markaas xitaa laiskugu goodinayo waan ku xirayaa isadan intii la rabay inay markaas wax isku qabtaan waxaa dabcan loola jeedaa oo halkaas aad cidda weliba ay ka dareemi kartaa in colaada markaas nafsadooda ay isku hayaan bulshada taasna bulsho ma aha oo horumar kuma gaari karto oo nidaamkaasi sida rabe ma aha haddaba walaal ayaan nahay oo markaasi aan horumar ku gaarno maanta walaalnimadeena muslimnimadeena iyo dadnimadeena aan horumar ku gaarno waa maqlaysaan in xildhibaanada ama hogaamiyaasha gobolka ka soo jeeda hadday tahay hogaamiyaha ama hogaamiyaasha ka soo jeeda mandheera ma heshiin karaan ama siyaasad kuma heshiin karaan kan wajeer kuma heshiin karaan kan gaarso dabcan intay meel wada imaadaan oo markaasi mowqif hal keliya markaas ayaga wada qaban karo oo markaasi wada qaban karo ma samaysan karaan oo markaasi kala dambeyn dhexdooda kama dhex jiro oo waxaa markaasi jiraan cid waliba teeda teeda oo keliya aan la saxan hogaamiye ma yahay hogaamiyaha la rabo waakee bulshada markaasi la doonaya in ay ku baraarugto indhaha markaas ay ku kala qaado ay ku fikirto inay soo kala qaataan qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber hal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan yuusuf bakada barnaamijka daadiinaya caamin ay la qayb qaatay adigana waad ku mahadsantahay dhegeysiga la socodka sida quruxda badan markaasi fikirkaada saliimkaada marka kaas oga dhiibatay haddana aad oga dhiibanayso qadkaas siinaya soo dhow walaan ku salaamaya magacaaga alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa xuseen bulaxa mandheere xuseen bulaxa waan ku salaamaya soo dhowogaas
aniga waxaan leeyahay horta ninka hadda kula joogay oo odayaanka heestar u aha haye
insha allahu maray noqoto maruu madax noqon waa sax
laakiin aqoonta uu leeyahay iyo maxaanka uu maanta qabo maalintuu madax noqdo way ka burburi haye sababtu
sababta waxaa weya shicibkaa wax burburinay ninka siyaasiga eh aqoon kasta iyo wanaag kasta uu qabo shicibkaa haleyn haye
waxaa dhacday gobanaga mandera maalintii u horreysay twenty thirteen uu imaanay ayaa waxaa ku iri nin yahow dembigaada waa yeri haye
meeshan meel laga shaqeeyay ma aha haye
waxaa laga yaabaa dembigaada seven percent ten percent inuu maanta yahay haye shanta sano markay kuu dhamaatana isagoo ninety percent dembi aad ku jirtaa ka bixi sax waxaa ka fiirsayaa haye nin baylood oo dhalinyaro oo aqoon-yahan oo diyaarad wataa tahay dad la xukumo meeshan ma duugo haye
waxaa ku kharibi shicibka haye qabiil iyo qurun iyo lugahay ku gelin hadhow haye hadda nadiif tahee mhm saaxiibow nin nadiif oo aad nadiif u eg u eg tahee waxaan lugaha la gelin aan ku is haye
after ten years aada iyo aad hadda inuu caruuri tahay haye
marka ninka saaka meesha fadhiyo oo raadiyaha ka hadlay aada iyo aad insha allah hasta five years ama ten years madax inuu noqdo Aha.
oo isagoo dhagax tuuraayo la arko ayaa laga yaaba
Haye.
waxa wax qarinaayana Haye.
qofka shaqsiga oo wanaagsan ma ah Haye.
dadku xukumayo weli wax wax qaribaa waa sax
marka ani waxaan leeyahay horta northeastern dadka hadda madaxda u ah kulli ma wada cuno waa sax qaar qabyaalayaal ah oo qabiil ku shaqeey waa jiraan sax
qaar ilaahay ka baqayan waa jiraan aada iyo aad tusaale ahaan markaan usoo qaato Aha.
aadan bare ducaale wakaas waa nin nadiif ah Haye.
mas- masaajidada madrasa waa ninka keliya oo madraso baadar ka bixi lacag Haye.
sharciga ma ogolo inaga waxayna leeyihin Aha.
baadar sharcigeeda ma qola in eh, islamic institution wa- laga kaalmay Haye.
sharcigaasi ninkii jibiyey ninkii jibiyey aadan bare wa Haye.
warkaa maanta madrasadahooda si maamooyin waxaa jooga gaarisa maalin hore aan tagay maamooyin xaafidul quraan aan arkay hooyooyin oo boqo- siddeetan jir toddobaatan jir ah laakiin haddaad aragtay oo xildhibaanka hadda aad soo qaadanayso maxay markaas iskugu imaan la'yihiin oo mowqif uga gaari la'yihin gobolka had ayagaa tar- tafaraaruq dhexdooda ka dhex jira kan mandheera iyo kan gaarisa Dadka ku dhex jiro Aha.
dadka way fiican yihiin haye dadkay xukumayaan xun Ah, shicibkaa xun shicibkaa qabiil iyo qurun tusaay waa tahay madaxda ninka madaxda isagoo nadiif oo ku imaan haye berita isoo daati u kaa tegey sax
waxaa daati ka dhigan marka shicibka isaga uu xukumaya qabiilay kala dhicinayan waa tahay aad baad umahadsan tahay xuseen bulaxabo saaxiib okay waayo shukran xuseen bulaxabo aad u mahadsan yahay oo barnaamijka fikra ka qayb qaataan uga mahad celinaya waana salaamaya in badan saaxiibkaasi idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaa soo dhawaana ku salaamaya ka qayb qaada barnaamijka waalaykum salaam codkaada u hooseeya waa ka gudbaya xigaa kalaan siinaya star f m soo dhawow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
noloshii horta waa mahadsan yahay noloshii maxamed magacaaga waa xasan mandheere xasan haye
marka waa wax jira waxa aad ka hadlay aha
laakiin anaga waxaad moodaa hawsheenna soomaali ahaan markaad fiirisay dad ba macnaha marka hore waxaa iska ahaan jiray dad baadi oo macnaha xoldhaqato oo guura aan iska ahaan jiray sax
marka waxaa waaye magaalanimadii haddana waxaan lasoo galno oon dhaqankii iyahay aqono haye ilmaha yarta markii macnaha hooyada ay macnaha ilmaha ay kulkoolina hurusiin anaga waxaa waaye kala wiilka oo kale macnaha inaad gaashaan qaado oo bilaado xerto oo barwaran aad qaado oo dagaal gale waxba kale uhoonaya mabtay haye marka wixii idaa dhammaan waxaa iska wixii waxay una iska ahayd un caraawin qofka markii nooca laga rabo qof weyn oo gee macnaha dhawtaadu yidhahdeen jeesi oo dadka iska dhicin karo gala haye marka medican waxaa waaye macnaha een, ma- geeda waxaa dhahaa layidhi masaar masaaric ima goyseen haddii jibinkeeda aad kugu jirteen haye hadda waxaad malaynaysaa markaan inta yareedoo maskaxa laheed oo soo baxdeen in kale oo soomaalida haddana aad ka hortaagaanba ha saasaan somaan sax marka halkay waxaa waaye anaga waxaa waa in macnaha aqliga aad shaqeey mida kale waxaad arkaysaa dad oo khubaro ah, ah cilmi yeestay cilmiga baadiga barteen ummadda profesore ah laakiin ayagana qadyaalad ka dhamaan la qaar waxaad arkaysaa culimo oo diinta barteen oo macnaha een, diinta heer sare ka ka joog laakiin waxaa waaye haddana ayagana qabiilka dha- ka- ka- ka dhamaan la arkaysaa waa sax marka dhammaanteed waxaa markaa waxaa waaye in aqliga aad shaqeey waxaa waaye aan usoo noqono xalka waxa aas yahay waxaa waasa wax ku qabsanaa kenyada kalena macnaha aan wax ula qaybsanaa dhammaanteedan waxaa isleeyahay maadi kartaa markii horta cabsi ilahay leele
saaxiib aad baad umahadsan tahay umahadsan yahay saaxiibkaasi een, ka qayb qaatay sida quruxda badan fikirkiisa uga dhiibtay walaal soo dhawaan ku salaamaya waa tahay dhegeystahaasi walaal soo dhawaan ku salaamaya magacaaga Hello, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu Wacan maxamed le waaye.
soo dhawo walaal sacdiyo Maasha Allah.
mhm Ee, Marka horta dhammaan dhegeystayaasha salaamaya.
aad iyo aad soo dhawo Barnaamijka ka qayb qaadatay.
mhm Wiil walaalkiina waan dhegeysanayay.
mhm Shaqeyr Allah ha siiyo.
mhm Horta walaalkay Xuseen Buulaxa uu ku sheegay waaye.
mhm Halkana horta Xuseen aan ka salaama walaalkayga qaaliga ah.
mhm
Ee, Waxaan dhihi lahaa horta qofka markaa horta soo dooranaysid mhm haddaad tagtid inay qabyaalad qofkan aad kusoo dooratay mhm adigii macnaha oo laga yaabaa qofka ninka uu ku dhow yahay Mhm.
oo laga yaabaa qof kale inaad doorato isla qabiilka ah mhm marka qofka aad adiga qudada tusaysid soomaha iyo xumaanta mhm
marka qofka muxuu beri sameynaa markaad dooratid mhm
sideedaba mideeda kale marka gadaalkuuma soo fiirinaayo صح marka laakiin waxaa fiican qofka inuu waxqabadkiisa ama aqoontiisa lagu doorto hogaamiye korma la fahmaa een, een, sacdiyoy hogaamiye fiican horta waqtigan maba jiraba laakiin waxaa la fahmaa marka qofka hogaamiye waxqabadkiisa markii la arko uu muuqdo Aha.
Ah, waxqabadkaada markuu muuqdo oo la arko markaasoo marka lagu ammaanayo aha mar walbana hadalkaada lahaayo aad baad umahadsan tahay sacdiyo shukran ku leeyahay qaali barka wanaagsan si lamid ah saaxiib waa mahadsan tahay Een, qadka xiyaan siinaya star f m soo dhowow
halo walaalun salaamaya mar kale asalaamu calaykum wacalaykum salaam
waa cusmaan walaalo cusmaanow soo dhowow haye waa dhawaan horta walaalow waa sax Sax.
Eh, dadku inta badan waxaad moodaa waxa la iska ogyahay oon haddee waxaa jira aanan ka maqnayn meesha waa runtaa
qabyaaladu nin kasta waa sheegaa waa sax taas waa xaqiiq been waxba kama jir waa waa runtaas Mhm, mhm.
annagu haddaan nahay ninka culimada ah iyo ninka maxaan ku rahda caamada ah rag iyo dumarba waxaa weeye bahashaas qabyaalada dhiigga naga gashay sax
ninka laftiisa wax qabta hadduu sanadkaa qabto oo laba jeer hadda waa fahmayaa ma magac dhabaya hadda ma isano kale rag wax qabtaa jira sax
markii labaad hadduu wax soo gelaya waxaa le qabiil baa loo ridaya sax
Een, waxaa weeye horta dadku ilaahay inay ka baqaan baa fiican mhm aniga hadda ka hore maalin baan bas soo raaca walaalow sax arriyana kugu diraya mhm
maalaha dhexda markaan soo marayno mhm nin gaariga saarnaya dhalinyaro oo xagga soomaali socda xoogaa lacawdeed ku jirtaa laga jeebsiyey haya ninkii walwalsan baa la arkay oo markaan adigu ma aqaana gaaris niman mhm waa soo soconnay xagga dhabaa soconnay mogta ah nin odayba sheekha wuxuu yidhi khayr allah see warow ninkaan aan kaalmayn un musaafira bal waxaad ka aruurina sax
nin marka oday kale oo waaye oo la gaariga saaran aha waa sheeka dhacdoon aniga baskaan saarnaayo waa waayeel ninkaas koofiye weyn buu qabaa waa waayeel wuxuu yidhi war ninka lacagta waa yuya horta haya
war ninkan waa musaafira la wadaya haya ninka maqabiil baa meeshaan baska maqabiil baa lagu saaran yahay
haya haba loo aruuriye ninkaan gaariga saarnaa ninka haba loo loo aruuriyay, ninka waayeelka odayga bas weyne wuxuu yidhi war ninka ku yuya horta wax aruurina haba haba loo aruuriye ninka waa wuxuu yahay waa qabiilkee kuy ninka cidii uu socodka wadha la yuyahay
haya
aniga baskaan saarnaa aad iyo aad.
gaariga dadka saara waa lixdan qof ama kuraas sii badan soo ma aad iyo aad isku qabiilbaas oo dad islaama maaha waa sax dad kala duwan waxaan eroniya wadaad aniga waxaa ku darsanayaan musaafir boqdamaana w intaan gaariga qabiil iskuma naqaane aha ama wax ku darsaama naga daa sax ninkaas oo waa sideetan jir ama toddobaatan iyo lix toddobaatan ku qiyaasay ninka dhahaya ninka yuyi ha
marka ninkaa maxaad ka sugi male
waxaa weeye horta qabyaaladii baa naqritay kii ninka wax qaban lahaana hadduu hadda hadal sano dhowrka afar sano wax qabto haddana qabiil baa loo ridayaa sax
dadka soomaaliyeed mhm waxaa weeye noodista waxay u gaar lahayd kenya waa sidaas ilaahay ha ka baqrino ha
qabiilka ninkaan lala horordahayo gurbaanka loo tumayo waxba in ma tarayo qofka qabri baa la dhigayaa dhabanka loo dhigayaa soo qaawan marka ilaahay ha laga baqaan dhihi lahaa maxaa Qabyaalada- maxaa laga bixi karaa qabyaalada marka oo kama dambaysta laisku afgaran karaa
qabyaalada he ku celi Se- qaabkee looga bixi karaa oo dadka dhammaan laisku qabyaalada waxaa afgaran looga bixi karaa karaa ilaahay laga cabsada Ah.
ilaahay laga baqa looga bixi wax ka looga bixi karo halkeen laga bilaabaya ilaahay waa laga cabsana laakiin waxaa laga bilaabayaa markaad adigu gurbaanka tumi war ninka yuya ha dhihine nin islaam ah oo wax garanaya maye ku dooro aad iyo aad shukran wuu mahadsan yahay cusmaan dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambaan siinaya kadibna soo xiraa barnaamijka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته داود قليف شلو آد بان كون رادين ايو والو وايو بل هذا صوت دو
kale alla maxaan telefoonka maxaan la xarbiyey waan kari waayey ma ogi
هي maalin la hadlaba waan la waan la xarbiyaa un والله برك هذا وا- وا- هذا اللمبر كي آد هاي لهد يصوع لهد انا قاعد توس كو صوع لها ma ay- ma adan de weligay ma aana qaadanin anigu asaba waaba u baahnay laakiin ukaadi horta kolka xamle ka dambaan ku dhihi doonaa iisoo diri هي صوت دو meeshan waxaa waayaan kuu sheeginiihow هي
horta annaga dad muslim ahoo maamul lahaan jiraan nahay هي
maamulka annagii hore siduu sii ahaan jiray waa la yaqaanay واسح
adduunkan maanta la joogo dhexdan waxaa ka soo kacay dad borokaa la yidhaah أوه، دلالين اه
oo aanna ku jirin oo diinta muslimka aan ku jirin fugaala aan ku jirin oo dhexda ka soo baxay annaga aan aq- garan jirin أو دل- طبعا ودلالين ودلالين ولا جيدا waa kuwa dilaalinta ahoo isagoo gaajaysan unbaa xoolaha abaar ka kashee wuu soo guuree magaaladu soo galay هي
shaqo kale ma yaqaanee siduu wax ku cuni lahaa اها
arigii kor laga keenay dhagjiidis buu ku bilaabay waa sax
wanaga daaya waa nin ciddee balwacyara ka helay sii loo lahaa ha marka dambe siyaasadii bay ku xaroodeen oo madaxdii baa iyagaa wataa oo maro xidho oo qurux badan bay xirteen oo cado iyo hay iyo shaalki iyo waaba isagii baa kuwii madaxda ahaa baaba odayaal sharixoo soo diri
haye maalin walba aniga waxaan ka qaydiya war madaxna odayda ka daaya boroka oday ma ehe haye
bilaal oday ma ehe da- joogaba madaxiisa ka daaya oo hasku qasina
lagdheeraa baan hadda jooga ani waxaad arkaysaa kuwa nairobi ka imaadeen bombaaso ka imaadeen eh, gaaris ka imaadeen oo iska qulquliyo em- eh, hebel baan embi u wadnaa oo iska socotaan oo waa kan hebel baan kansol u wadnaa war inteed ka imaateen haye
maalin hore nin baa isagoo niman hor socdo baan idhi waryaa adigu yaa tahay haye ciddaasaan ahay buu yidhi cidda anigan lahaa buu sheegtay sax
maxaad doonaysaa buu yidhi ninkan hebel aan wadniyi haye ninka marka adiga aqoon uma lihid meeshan maba taqaanida korihiisina maba haysatide
ha
maxaad ka soo doontaan ku yidhi haye
adiga waan la fogaaday sax
hadda maanta la joogay dadka aad bay sidaa u fahmeen haye
nooca aad moodi maanta ma dhici doonto waad arkaysaa siyaasiyiintii say iskugu daba wareegeysanaysa way kuu muuqataa adina waa sax aad iyo aad
meeshan waxaa loo noqon rabaa maanta geela marka aan dhaqaalayn jirnay hal hal baa jirtaa geela loo hereeriya hal walba la heri sax
markuu geela yara guulaabo meel kasoo dee ama webi la gudbinaayo ama meel cariiri la marinayo mhm
hal heblaa hebelo hal heblo soo eri sax
hase hadday dhimato kaalinta ciidi ay dhashe mhm yaa la soo erin sax
bini aadam maxaad umalaynaysaa wax hadduu wax dhiigga saa ugu jira ho- eh, ma- maamulka oo maaragtay horumarka iyo ma- madaxtinimada uu xoolahaba ku jiro mhm maxaad umalaynaysaa haye
geela oorta oo ritigaasaa riti hebel lale kaasaa durba cabiisami noo soo qabaa la dhihi waa leeyahay way kala degan yihin konayna firkiisa waa buuba naga daaya la dhihi ha
hadda markan soomaalida dib bay isugu noqotay dadka annaga dad reer miya ahay kuwal hore maamul baan ku dhaqan jirnay maamulka annaga maamul wanaagsan buu ahaa geedkaan fariisan jirnay oday af soomaali keli yaqaano oo diinta yaqaanaa noo tarin jiray wixiisana way xukunaayeen madaxweynaha maanta jooga wuu ka xukumaad kulula nin cabsanaayana ma aheeno nolol iska qaadan oo dadka oo dhan ay ka baqaayin buu ahaa waxaa cadaaladuu ninkaa lagaga cabsan jiray ha
maanta kuray xunxune iyo meeshii waxaa qabsaday yaa wax yaqaana yaa wax qori karaa baa layiro yaa luuqad kale ku hadli karaa baa layiro maamul kale oo gaalo iska wadataa annagana soo galay brokaalo oo la jeedaa
ya barokayaasha miya
borokayaasha iyo kuwan wax soo qorteenba waa un borokaha wiilkiisi un waayo haye
marka haddana waxaa meesha ka dhacay beriga hore ingiriiska waan joognay annaga sax dadka wax baraay soomaalida kolkuu maamulkeeda u dhici waayey markii dambe waxaa lagu samayn jiray ciidamada askar baa iska soo diray aan qabin dhabdhabdhab wiilasha wiilba wiilkii ka toosan oo ka dhibaxsan bay ka qaban jirtay xoolaha ka qaban jirtay oo training baa loo diri jiray tababar walayaa wasareerin baa loo diray wala dadku wa waxaan kasii dhalinyarada layaasha oo duurka la barin waa sax
oo askar waa ani waan usoo goobjoogay sax
marka dhali- askarta ciideed markii intii wax lasoo baro ay ayagoo lacag wataan imaadaanna waa lagu daatoo markii dambe wiilasha waa la geysan jiray ha
dawlad sidaa wax noo tusina ma qabno dawladii kore awalba gacan bay nagu riixayso kor bay naga fiirinaysaa kuwa markaba hogaamiyaasha haddana jiraanna kuwa markaasi saa u buranna ma aha
kuwa maanta jiraan waa qaaqlaha wiilkiisa un wey wax kalooda meesha ma jiraan marka dhibaatada waxaa leedahay hadda maanta way soo hagaagi la'yihiin way soo hagaagi la'yihiin saasay isugu daba wareegeysanahay daawudow in intuu bal gabagab reeri dhex imaado madaxtinimo way dhistaan lalayahay daawudow bal gabagabadii baan soo gaarnay bal bulshada maxaa iminkan ay isku qaami kartaa oo sidoo kale isku daba qaban karaan bulshada waxaan kula talini gaaris magac haddaan sheegay inkastoo aanan jecleen ogaadeen ninka gafanaaya nin ogaadeen oo wax keliha laga soo doorto
haye Ha- haddii haddii la yeeli waayo mukaambaa istaagi oo dadka ka qaadi oo annagii ogaadeenka aan qabiil iyo wax sheegno intaa iskugu jeedno mukaambaa dadka ka qaadi
iyo wadaye waxaan ku darayaa ah
meel kasta ruujis laga dheeraa
isku wada qabo gobolka dhan gobolka waqooyi bari waqooyi bari isku wada qabo daawada laan iyo wiilkiisa isla socdaan hala joojiyo annaga waa nala qabiil weyn oo dawladnimo u dhashaanahay waa nalaga heli soomaalida waa dawlad horey iska ahayd waa nalaga heli dad quman hala doorta khaa'imiinta khaa'imiinta dadka dhaxayin borokaaga soo diray borokaagan cidda sheeganayay sidaa midka ani maalin hore aan ufiijiyo kale ha loo fiijiyo daawud khaliif aad baad umahadsan tahay shukran shakuuran aan ku leeyahay lambarka adiin soo geli mali magacaadi maxaa adi yuusuf bakat
bakar oo ii soo geli lambarka meesha mar walba ku kaadhi boodaan waa tahay wa waa igu ballan aad buu mahadsan yahay daawud khaliif wuxuu leeyahy markaan dhiboodo aan ku soo wace oo yani qadadka telefoonada aada iskaga badan wuu mahadsan yahay daawud khaliif qadka telefoonka ku dabcan ugu dambeeyey uhaa waana uga mahad celinaa saaxiibadii markaas ka qayb qaateen sida xuseen biro xaabo gabadha sacadiyaad wacan iyo weliba asxaabtii aad ku tiro badnaa oo markaas fikradooda aragtooda markaas sheekh cusmaan uu ku jiray ay ka qayb qaateen aad baan uga mahad celinayaa dhegeystayaal subakada barnaamijka daadihinayay ila socodsiinaya daqiiqada ayaan siiba qaatay oo weliba wax ka qaatay gabadhii xamdi gurey ahayd barnaamijkeeda barnaamijka waxaa igala qayb qaatay maxamed caamir oo falanqeeya arrimaha gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale guud ahaan waddanka aadaan uga mahadcelinaa sida falanqaynta quruxda badnaa uu nagu kala dhigdhigay oo sidoo kale nagu sharaxay saaxibayaal adigana waad ku mahadsan tahay bal aan hadal keliya aynaga noqonin bal ficilkina waa inaan samaynaa oo dadkii wayna dhegeysanayaan way maqlayaan fikrada iyo aragtidana way dhegeysanayaan bal aan isqaamno oo aan isbedelno oo aan isku tashanno saaxibayaal waad mahadsantihiin sidaasi nabadgelyo waxaynoo ballan ah haddii ay bahraali ka noqdo maalinta berito sabti ah inta ka hore sidaasi nabadgelyo